بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصحاaبه أجمعين أmا bعd qاl الإmام أbو dاwd سlayman بن الأشcث السجistاniي رحimh الlه taعaalى bab fi الdjاali bab ay hada kani baabun baab weyaan fi الdjاali fii bayaani qiصaة الdjاal djaal qisadiisii cadaynteedii ay u baab yahay iyo waxa markaa isaga la xiriira dajaal marka waa mas'ale caqiido ku tacalluqda wax imaan doonoo nebigu ka warramay waaye dadka mu'miniintana ay rumaysan yihiin qaar badanoo caqlaaniyiinana ay beenisan yihiin oo wax sidaas oo kale shar intaa la eg qabo oo bani aadam haddana ah oo yacnii afartan maalmood keliya joogaya adduunyada oo waxa ay waxaa samaynaya wax jira oo macquula maahan bay leeyihiin oo hadda haddana nool qoyb abu daawud marka kitaabu sunna ayuu ku keenay akhbaartiisa qaar ka midana way noo soo hormartay ayb dajaal marka waxaa weeyaan facaal oo min addajal ah ayb wahuwa takdiyatu waa wax daboolidii dajaalku marka kadaab waxaa loogu magacaabay liannahu yuqadi alxaqa bibaatilihi xaqii ayuu baatilkiisa ku daboolayaa ayb qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu lminqariyu qaala xadaanaa xamaadun huwa bnu salma can khaalidin اlxadaa can cabdillaahi bni shaqiiqin can cabdillaahi bni suraaqata can abi cubaydata bni اljaraax qaala samictu اnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebigaan maqlay ayuu yidhi yaquulu isagoo dhahayo inahu lam yakun nebiyun inahu shanigu waxa uu yahay lam yakun ma uusan ahayn nebiyun nebi bacda nuuxin nuux kadib ilaa waqad andara wuu ka digay addajaala dajaal qowmahuba ugaga dhigay ilaa waandara qowmahu qoomkiisiibuu u digay addajaala can dajaali buu ugaga digay wa inii anigana undirukumuuhu waan idinkaga digayaa dajaalkaas fawasafahu lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu uu noo tilmaamay wa qaala waxa uu yidhi lacallahu sayudrikuhu waxaa laga yaabaa inuu gaari doono ama uu soo haleeli doono man qad ra'aanii qof i arkay wa samica kalaamii warkayga maqlay yacnii qof warkayga maqlay oo i arkay inuu soo gaaraa laga yaabaa qaaluu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kayfa quluubunaa yowma-idin maalinkaa dajaal uu imaanayo quluubteennu sidee bay tahay rasuulka ilaahayo amitluha alyowm amitluhaa iyadoo kale miya alyowma maanta sida ay tahay qaala waxa uu yidhi ow khayrun yacnii bal khayrun ayb ama khayrun ow khayrun way way khayr badan tahay oo waa fiican tahay quluubtiinnii ayb xadiidkan isnaadkiisu daciif weeyaan cabdullaahi bni suraaqa ayaa ku jiro jahaalana ku sugan lam yarwi canhu hayru cabdillaahi bni shaqiiq cidaan ahayn kama aynan warinin alimaamu albukhaarina waxa uu yidhi laa yucrafu lahu samaacun min abi cubayda laba cilaa marka ku jirto cabdullaahi bni suraaqaha laftirkiisa iyo inqiaac bayna cabdullaahi bni suraaqahaas iyo abu cubayda yaa ku jira marka saa darteed marka xadiidku labadaas ciluu leeyahay tirmidina waa wariyey xadiidkan imaam axmedna musnadkiisa ku soo saaray ibnu kasiir bidaaya wanihaaya wuxuu yidhi wanasabahu liaxmed liaxmeda waabi daawuud watirmidiy ayuu ibnu kasiir u nisbeeyey markaasuu wuxuu yidhi walaakin fii isnaadihi qaraabatun ibnu kasiir wuxuu yidhi xadiidkan isnaadkiisu qaraabaa ku jirto walacalla haada kaana qabla an yubayana lahu sala allahu calayh ali wasalama min amri dajaali maa buyina fii taani alxaal yacnii matnigana yacnii ishkaal ku jirou rabaa inuu xalliya marka xadiidku waa daciif sanad ahaan haddiiba la dhaho waa saxiixna matnigiisa nooc nakaara abaa ku jirto nakaaradu waxay tahay ama ishkaalka ku jiro nebiga miyaan ogeyn yacnii dajaal qof saxaabadayda ka midoo warkayga maqlay oo i arkay baa laga yaabaa inuu soo gaaro nebiguna dajaal inuu aakhir zamanka imaan doono iyo naar inuu wato iyo xadiidkiisu aaday ugu fara badan tahay taasuu marka ibnu katiir wuxuu leeyahay waa inta aan nebiga aada loogu sheegin oon aada loogu bayaaninin ka horay ahayd markii dambe loo bayaaniyeyna dajaal in aakhirka uu ka imaan doonou tilmaamay rasuulku sala allahu calayh waali wasalam qaala xaddaanaa maqlad ibnu markaas dajaal dabcan marka saxaabadii ma aynan soo gaarin laakiin laa shaka waxa ah inuu imaan doono jiri doonan haddana uu nool yahay sida xadiidkii khabaru ljasaasa oo ku soo marnay قال xdثna مkلد بن khالد qال xdثna cبدالرزاq wهو بن hmام الصنcاnي أbو bكر الxmyري qال أخبرna معmر عن الزهري عن sالم عن أbيه qاal qاama النبي slى الله عليه aلي وsلم nebigii baa kacay fi الnaasi dadka dhexdoodii buu ka kacay faأثنىa calى الlahi ilaahay buu ammaanay bima huwa أhlhu wax uu ilaahay أhl u yahay oo uu ku sifaysan yahay buu alla ku ammaanay fadakara dajaala dajaal buu sheegay faqaala waxa uu yidhi innii anigu laundirukumuuhu waan idinkaga digayaa isagaas wamaa min nebiyin nebina ma jira ilaa qad andarahu qowmahu qowmkiisii wuu ugaga digey laqad andarahu nuuxun nuux baa ka digay qowmahu wuu ugaga digey walaakinnii sa aquulu lakum waxaan idin odhan doonaa fiihi fii amri dajaali dajaal arrinkiisa qowlan qowl ayaan idinka dhihi doonaa lam yaqulhu nebiyu nebi uusan dhihin liqowmihi oonuu dhihin taclamuuna waad ogaanaysaan annahu acwaru hal il inuu la-yahay wa anna allaha allana laysa biacwara cawar ma ahan ilaahay subxaanahu wa tacaala oo allah subxaanahu wa tacaalaana cawar ma ahan isaga hal ilma la-a alle ayb xadiidkan marka laba waxyaaboodba marka waa laga qaadanayaayo mid waxay tahay markuu nebigu leeyahay wax ummadihiiba hore nebiyadoodii aynan u sheegin baan idinkaga sheegayaa ilaahay baan ogeysiinin nebiyadaas hore ee hadday ogaa lahaayeen way ugaga digi lahaayeen ayaga xataa ummadooda maxaa yeele ambiyada ilaahay wax shay shar ah oo ay og yihiin ma jirin ilaa ummadooda waa uga digi jireen nebiyaalku marka naasixiinay ahaayeen dad wax kala reeba ma aynan ahayn waxay og yihiin waa u sheegi jireen laakiin waxaa laga yaabaa in ilaahay uunan u sheeginba waxaan oo rasuulkeennana sala allahu calayh waali wasalam alla uu ogeysiiyey oo uu baray uuna u sheegin markaas ayb waxaa kaloo laga qaada markaa tilmaantaasina waxay tahay dajaal inuu yahay cawar oo uu hal il la-yahay marka ruux marka il nuqsaani ay ku jirtana ilaah ma noqon kara taasaana calaamad idin ah laakiin qofkii iimaanka laga qaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda uu ka qaado waxaasoo kaleu ilaah ka dhiganaya wa anna allaha allana laysa biacwara ilaahay cawar maaha ibnu khusayme iyo imaamu albukhaari waxay ka qaateen ilaahay inuu laba indhood leeyahay subxaanahu wa tacaala oo isaga laa'iq u ah oo aan u ekayn indhaha bani aadamka oo rabbigeen marka indhoha wax ku arkuu leeyahay marka kuweennana ma shabihi karaanoo maxaa yeele kuweenna derdigaas gadaashiisa waxa ah ma arkaan kuweenna waxaa weeyaan hadday da-du kusii korortaba dacfi baa ku dhaco ilaahay indhihiisu dacfina kuma dhaco nuqsaanina kuma timaado wax uusan u jeedinna ma leh marka ninka u malaynaya marka indha la sheegaba indhaha bani aadamka taasa uga daawoobe iyo aayadda qur-aankoo laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu albasiir oo allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi xadiidkanna marka isnaadkiisu waa saxiix baabun fi lkhawaariji baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lkhawaariji fii bayaani umuuri alkhawaarij khawaarijta umuurahooda tilmaamahooda iyo axkaamtooda caddaynteedii ayuu u baab yahay khawaarij marka waa jamcu khaarijatin wa hiya daa'ifatun waa koox waxaana loogu bixiyey ibnu cabdilbar waxa uu yidhi xadiidka nebiga ayaa waxaa ku sugnayd inuu nebigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam xadiidkii saxiixaynku abuu saciid uu warinaayey yakhruju fiikum qowmun dhexdiinna dad baa ka soo bixi doono yakhruju min daalika marka soo bixiddaas ayaa khawaarij loogu bixiyey lafdigaas yakhrujudaabaa loogu bixiyey buu yidhi ibnu cabdilbar ayb marka alkhawaarij waa jamcu khaarijatin waana daa'ifaday kooxdaa loo jeedaa oo magacaa iyaga marka magacaa la baxday ayb ibnu xajar marka wuxuu yidhi wahum qowmun mubtadicuuna waa dad mubtadiciin ah sumuu bidalika likhuruujihim can iddiin waxaa loogu magacaabay khawaarij kabixidda ay diinka ka baxeen oo waxaa xadiidka ku jirta yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiyatigaa imaan doonta waxaa kaloo khawaarij loogu bixiyey khuruujuhum calaa khiyaari almuslimiin muslimiinta dadkii ugu khayrka badnaay saxaabada ayay ku baxeen oy la dagaalameen oo dhiiggooda bannaysteen ayb magacan marka alkhawaarij meeshuu ka yimid culammadu waxyaabaha saddexdaas waxyaabood ayay ku sheegeen magacyo kalena way qabaanoo waxaa la yidhaha khawaarij waa lagu magacaabaa maariqa waa la yidhaahdaa xaruuriya waa la yidhaahdaa oo meeshii ay isku aruursadeen ayaa xaruuraa la dhihi jiray azaariqa waa la yidhaahdaa naafic alasraq ayaa amiir u ahaa mar najadaad waa la yidhaahdaayo najdat alxaruuri isaga laftirkiisa kuwaa ku abtirsado ibaadiya waa lagu magacaabaa ibaadiyada hadda adduunyada kuwa ku nool waa kuwaas waayo dhulkan marka maqribna waa ku nool yihiinoo liibiya iyo meelahaasay ku nool yihiin ilaa jazaa'ir dad baa kaga nool cumaan oo dhanna marka waxaa weeyaan wax yar maahane badankood ibaadiyadaas waayo waa khawaarij ayb ibaadiya marka la yidhaha iyo khawaarij isku mid ay noqonaya waa daa'ifa min firaqi alkhawaarij ka mida zanzibaartan aaday u joogaan laftirkeeda oo zanzibaartan siaa ogsoontihiin sicid barqash ninkii la dhihi jiray meesha markaa imrada imaarada ku lahaa asalkiisa cumaan buu ahaa dadkan afrikaanka iyo guursaday zanzibaarta marka waxyaabahaas marka afrikaantaas iyo cumaantaas iska dhaldhalkooda iyo waxyaabahaas waayo iyaga laftirkooda ibaadiyada madhabkooda waa laga aaminsan yahay haddadaas oo haddaad marka la sheekaysata qaarkood ibaadi baan ahayuu ku leeyahay madhabka fiqigo aan ahay isagoo almadhab alibaadi madhab fiqiyo ibaadiya layidhaha ma jire waa khawaarij cawaamay leeyihiin dadaan waxba ka aqooninoo hadda aan la dhihi karin usuushii khawaarijta iyayagu aan aqoon u lahaynoo haddii aad waxu sheegto iska fiicnaanayana waa leeyihiin oo waa aragnay qaar dacwo inta la siiyo iska faahma ayb haddana laakiin un in firqa ahaan ay u jiraan in loo ogaado ayb xugunkooda iyaga marka ayb xugunkoodu muxuu yahay oo magaalo miyaa mise waa muslimiin in wax laga ogaaday u baahan tahay ahlucilmigu way isku khilaafeen istalafa ahlulcilmi fii takfiirihim khawaarijta gaalaysiintooda ibnu xajarna fatxulbaariga juska labayo tobnaad wuu soo raray war badan buu keenay alimaamu albukhaari saniiciisa iyo sida laga fahmay tabwiidkiisana isagu wuxuu u iishay inay gaalo yihiin maxaa yeelay khawaarij iyo mulxidiin buu isku xiray alimaamu albukhaari muta'awiliintana baab gaaruu u sameeyey u fiirsa tabwiidka bukhaari marka muta'awiliinta baab gaaruu u sameeyey dadka muta'awiliintaah iyaga iyo mulxidiintana hal baabuu ka wada dhigay calaa daalika marka waxay yidhaahdeen culummada ibnu xajar wuxuu leeyahay saniicu lbukhaari wuxuu caddaynayaa inuu u arka gaalo waxaa kaloo isaga abubakr ibnu اlcarabi kitaabkiisa caaridatu laxwadiga la yidhaha tirmidiga uu ku sharxay wuxuu yidhi wاsaxiixu anahum kufaarun sida saxiixa waa gaalo inay yihiin liqowlihi yamruquuna min alislaam waliqowlihi laaqtulannahum qatla caadin caad dilkoodaan dilayaa buu yidhi nebiga sal l slam caadna gaalnimay ku dhinteen buu yidhi ibnu taymiya fataawaha wuxuu ku yidhi mujmalulictiqaadka والkhawاriج الmaariquuna اladiina amara الnabiyu salى الlahu عalيه wali waslm bqitaalihim qaatalahum amiiru اlmuؤminiina caliي bnu abi طaalib axadu اlkhulafaaءi الraashidiin waاtafaqa calى qitaalihim aئmaة اddiini min الصaxaabaةi wالtaabiciina wman bacdahum walam yukafirhm caliي bnu abi طaalib wasacd bnu abi waqaasin wغayruhuma min الصaxaabati cali iyo sacd bnu abi waqaas iyo غayrkood oo saxaabada nebiga ma aynan gaalaysiinin bal jacaluuhum muslimiina maca qitaalihim iyagoo la dagaalamaya haddana muslimiinay u arkaayeen sida loo badan yahay saxda ahna sidaan dambe waay oo cali iyo ay ku tageen iyo sacd bnu abi waqaas firqa firqooyinka muslimiinta ka mida inay yihiin baa xoog badan oo gaalo diintii ka baxday inaysan ahayn ayb yani markaan firqa ahaan uga hadlayno ayb akaru la'ima marka kanay ku tageen alimaamu shaafici kitaabkiisa umkana sidaasuu ku tegey ayb oo wuxuu deliishaday ahar bayhaqi sananulkubraa uu ku soo saaray uu leeyahay cali laa namnacukum masaajid allaahi annaga haddaan saxaabadiinna idinkana khawaarij tihiin masaajidda ilaahay idiin diidi mayno an tadkuru llaaha an tadkuruu fiiha sma allaah ilaahay magaciisa inaad ku sheegtaan ood masaajidda ku cibaadaysataan idiin diidi mayno annaga walaa namnacukum alfay'a maa kaanat aydiikum maca aydiina gacantiinna intay nagu dhex jirtana fayga muslimiinta la siiyo oo bangiga laga siiyo muslimiinta ma idiin diidayno hadday gaalo yihiin lama siiyeenba ayb walaa nabda'ukum biqitaalin dagaalna ma idinku bilaabayno marka ninaan dagaalna lagu bilaabaynin masaajidkii loo dhaafo waa nin muslima oon gaal hadda ahayn marka ayb alimaamu shaafici um kitaabkiisa al-um wuxuu ku yidhi walaa yaxillu lilmuslimiina biطacnihim dimaa'uhum khawaarijta durista la duray muslimiinta u xalaalayn mayso dhiiggooda yani dhiigga khawaarijtu xalaal ma noqonayo bimujarad dacniga la dacniyey intaa keligeed dhiiggoodu xalaal ku noqon maayo ayb walaa an yamnacu lfay-ana uma xalaal aha in fayga ay u diidaan ayb maa jaraa calayhim xukmu lislaam in allaale inta xukunka islaamka uu ku dul socdo iyaga korkooda wa kaanuu uswatahum fii jihaadi caduwihim ayb intaas muslimiinta ay ku dhex jiraanoo cadowgoodu ay la dagaalamayaanna saas waa xugunka walaa yuxaalu baynahum wa bayna almasaajidi waalaswaaqi suuqyadaas muslimiinta ee masaajidda iyo ayagana lama kala teedaayo ma loo diidaayo ayb isagona marka sidaas uu tilmaamay ilaa iyagu ay dagaal bilaabaan markay dagaal bilaabaan baa dagaalkooda u bannaanaan sida imaan doonta ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku sheegay isaga daa'ifa min alculamaadu wuxuu ka sheegay xadiidka nebiga sala allahu calayh ali wasalam uu leeyahay tatamaaraa fi lfuuqi ay tashuku xadiis noo imaan doono waxaa lagu gana yacnii geedka aansada watarkeeda ama boqonkeeda ee fallaarka la saarayo waad ku shakinaysaa dhiig male markay ku dhacdo yacnii dhiig male dhacaan male way qallalan tahay marka iyaga marka waxaa lagu shabahay taas leebkaas baa lagu shabahay lagu shakisan yahay ibnu cabdilbar marka wuxuu leeyahay qof lagu shakisan yahayna marka haddii xaalkiisa shaki laga lagu shabahay wixii lagu shakisan yahayna in laga istaago waayoon gaalnimo lagu xukminin calaqal marka khawaarijta in laga istaagoon gaalnimo lagu xukminaynin ayuu marka meeshaa isaga ku sheegay oo wuxuu yidhi wakadalika yuujibu an yuqطaca cala alkhawaariji walaa calaa gayrihim min ahli اlbidaci biاlkhuruuji min alislaam wa an yushaka fii amrihim baa qasaba arrinkooda in laga joogo laga shakisnaayo wahada kullu shayin yushaku fiihi fasabiiluhu atawaqufu canhu duuna alqaطci calayhi intaas marka xukunkooda wixii ku saabsanaa w saxaabada marka ladagaa iyagoo la dagaalay haddana gaalo aynan u arkaynin mas'alada labaadoo iyaga ku tacalluqda in laga ogaado la rabo waxay tahay calaamaatuhum khawaarijta calaamadahoodu waa maxayna calaamadda koowaad waxay tahay alguluwi watanauc guluwi fara badan oo diinku ay ku xadgudbaan oo shaygii xadkii ou lahaa la dhaafiyo ayb calaamadda labaad ay culammadu ku sheegaan waxay tahay axaadiistuna ku tilmaantay alأkhdu bidawaahiri aayaatin fi اlqur'aani qaabilaةn lilta'wiili allatii yufdi اlqowlu bidawaahiriha ilaa mukhaalafati ijmaaci salaf wuxuu leeyahay caado waxaa u ah ama calaamad u ah inay qaataan aayado daahirkoodu ay dhici karta inuu khilaafsan yahay ijmaacu salaf yacnii saxaabadii iyo taabiciintii iyo culimmadii islaamkii waxay ku ijmaaceen ayay iyagu wax ay ku ijmaaceen wax ka duwan ayay qur-aanka ka fahmayaan halkaas marka yaa iska lahaana iyaga fahmkooda waa marka aayadda magardar aayaddii qur-aanka daahirkeedii bay qabsanayaan markaasay waxay ka tegayaan ijmaacii saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta xaafidku juska labayo tobnaad faxulbaariga wuxuu ku leeyahay xadiidka khawaarijta markuu sharxayo wa fiihi الzajru can اlأkhdi bidawaahiri jamiici اlaayaati اlqaabilati lita'wiil aayaadka ta'wiilka qaabili karo aqbali karo aayadaha ta'wiilka aqbali karo daahirkooda in la qaato ijmaacii salafkana lagu khilaafo yacnii in layska canaantay iyo xadiidka laga fahmaa buu yidhi wa fiihi الzajru can اlأkhdi bidawaahiri jamiici اlآaayaati اlqaabilati liلta'wiil allatii taas oo yufdi اlqowlu bidawaahirihaa daahirkeedoo lagu qowlo uu gaarsiinayo qofka ilaa mukhaalafati ijmaaci salaf ko weligaa waxaad ka ilaalisaa aayad qur-aanka inaad ka soo bixiso xugun aa kala soo baxda aayaddaas xukunkaasuna uu khilaafsan yahay ijmaaci ummadda madhe fahamkaa marka qaldane ijmaaci muslimiinta iyo aayadda sida saxdae muraadka alle looga fahmo isdiidi maayaan ka adiga qur-aanka halla istiqlaalin kaligaa yacnii aayadaha qur-aanka fahamkooda haddaa kaligaa fahamkaagii gelisid ijmaacaadkii saxaabadana xagga ah iska marsiiso khatar wala waa marka sima ama calaamad khawaarijtu ay daahir ku ahaayeen aayaday qabsanayaan maxay leeyihiin maalan in ilxukmu ilaa lilah amase waxay leeyihiin aayaddaa in ilxukmu ilaa lilaahi waxay ka fahmayaan inaan qof gar loo dhiibo karin shaksi muslim ah inaadan gartaada u dhiibo karin haddaa u dhiibata gaal baa noqonay bay leeyihin maxaa u daliila in ilxukmu ilaa lilah xugun ilaahay baa iskala dhishi haddaa ilaahay kayrkiis marka xugun ka dhigato ood garsoore ka dhigato ilaahay baa la sintay markaasay haddana uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun ay leeyihiin waa wixii marka cali iyo saxaabada ay ku gaalaysiiyeen markaasuu calina waxa uu yidhi sharciga ilaahay waxaa qur-aankii ku dhex jirto nin iyo naag hadday isdagaalaan oo isqabtaan oo labadoodaba shiqaaq midba midka kale ka sheegto ilaahay wuxuuna amray inaan garsoorayaal u bixinno wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha aawa in ilxukmu ilaa lilah marka waxaa kalou tilmaama marka yaa khatarsan buu yidhi marka dimaa'da muslimiinta iyo nin iyo naag gurigoodoo laysu celinayo nin iyo naag iyo dadka muslimiinta dimaa'dooda dhiiggooda yaa daranaya dhiigga muslimiintaa daran haddana aayad kaleu soo bixiyeyoo waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum wman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaءun midlu maa qatala min annacam yaxkumayana yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba ninkii dilo biciid dilo isoo muxrim ah baciid biciid dilo waxaa la yidhi laba ninoo muslimiina garsooraha ka dhigto iyagu ha qadaraan biciidkaasu waxa uu xoolaha kala egyahay neefkaasna ha ku xukumaan aaw marka in ilxukmu ilaa lilah qur-aankii marka maynan fahmin aayaddaas daahirkeedii bay marka wax aan salafkii ka fahmin ayay ka fahmeen markaasay dadkii ku gaalaysiiyeen dhiiggoodiina ku bannaysteen haadihi calaamada waa tusaale marka aayaddan waxaa la mida dad badanoo waxaad maqlaysaan marka qur-aankiibuu boqol aayadood kala soo dhexbaxayaa intaas haddaa hal tafsiir fiirisana tafsiir tafaasiirta ka midana waxa uu sheegayo ma sheegayo haddana qaladkaas iyo faham xumadaas ayuu waxaa laga yaaba intuu qof ku gaalaysiiyo hadhowna dhiiggiisa ku bannayso calaamad marka khawaarijta lahayd tan saddexaad waxay tahay culammadu ay tilmaameen takfiiruhum man laa yactaqidu muctaqadahum iyaga ictiqaadkooda qofkaan qabin gaalay u arkaan waxaan aaminsanahay ninkaan aaminsanayn waa kaafir ama diinkiiba waa ka baxay iyaduna waa khatar kale ibnu xajar wuxuu yidhi ijtamacuu calaa anna man laa yactaqidu muctaqadahum yakfuru waxay ictiqaadsan yihiin qofkaan ictiqaadinin inuu gaal yahay bay khawaarijtu ku kulmeen wa yubaaxu damuhu wa maaluhu wa ahluhu dhiiggiisa iyo maalkiisa ehelkiisana waa bannaan yihiin waintaqaluu ila alficli intaas waxay ahayd fatwo markii hore fatwadii marka waa dhaqangeliyeenuu leey ficilay u bedeleen faistacradu nnaasa dadkii bay u banbaxeen faqataluu man ijtaaza bihim min almuslimiin nin allaale ninkii soo dhex maro oo muslimiinta ka mida waa dilaayeen ayb zaada annajdatu najdata alxaruuri isagu waa sii zaa'idiyey waxbuu ku daray quluwi dheeraaduu la yimid oo kii ka daran zaada annajda calaa muctaqadi alkhawaariji wuxuu ku daray anna man lam yakhruj wayuxaarib almuslimiina fahuwa kaafirun walow ictaqada muctaqadahu wuxuu yidhi ninkii khawaarijta muctaqadaadkooda qabo oo annaga ictiqaadkeennu kala qabo haddii uusan muslimka la dagaalamin muslimka uunan laaynin gaal waayo isagoo taasuu kusii darsadeen ictiqaad keliya lama rabay wuxuu yidhi waa inuu muslimkana la dagaalo hadduunan la dagaalin muslim waa gaaloobaya ibnu xajar saas ku tilmaamay tan afaraad ama calaamadda afaraad waxay tahay zacmuhum anahum yaakuduuna bilkitaab wa tarkuhum assunna waxay caan ku ahayn inay kitaabka qaataan qur-aanka sunnada nebigana aysan dan u gelin oy ka tagaan qur-aankiina sunnadaa fasiri lahayd walidaalika marka waxaa ictiqaadaad aad u foolxun baa ka yimido ay ka mid tahay yani ay ka mid tahay inay yidhaahdaan naagta iyadoo xayd qabtaa salaadda waa inay tukato maxaa yeeley qur-aanku ma sheegin salaadda waa aqiimu salaata buu sheegay salaadda ha la ooguu tilmaamay naag xayd qabtay yaynan tukanin qur-aanka kuma haynay ahayn ibnu cabdilbar iyo kutubta khawaarijta laga qoray oo dhan way ku daraayaan marka waxyaabihii ay marka la goonida noqdeenay ka mid ahayd naagta iyadoo xaa'ida inay tukato waxaa kaley la gooni ahaayeen salaaddii xayd uga tagta xataa inay soo qallayso xadiidka bukhaari uu warinayo caaisha waa ogtihiin mucaada markay ku tidhi maa baalu ixdaanaa taqdii asiyaam walaa taqdi salaa mideen maxay salaadda u qallaynaysaa oo ee soonka ay u qallaynaysaa salaadda aynan usoo qallaynaynin markaasay tidhi axaruuriyatun amti khawaarij maa tahayay tidhi adiga ibnu xajar marka meeshaa wuxuu yidhi sababkay u leedahay waxay tahay sunnada kuma dhaqmaan qur-aankay ku dhaqmaan ayaga dad marka waxaa arkaysaa hadda laftirkeeda marka la yidhaho aayad qur-aanuu kuu sheegaya xadiidka nebiga saanu dhahayaa baaleda markaasuu ku leeyahay xadiidtaa ii keenay aayad baan kuu sheegaya taas maxay macnaheedu noqonay taa waxaanoo kale w waxaa kaloo ka sii daran aayadda isagaa fahamkiisii geliyey maahane fahm fahamkiisiibuu geliyey markaas wuxuu dad waxaa arkay marka sanad aan aqoonin yacni tasxiixi tadciif waxba aan ka aqoonin aayaddan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun aharka ibnu cabbaas laga wariyo kufrun duuna kufrin dhahaayo ahar saxiixa maahan ahar daciifa waaye wax suganna maahan waxaas ayb aharkaas marka cilladiisa maxay tahay haddaad tiraa cali ibnu abi talxa can ibni cabbaas waaye inqiaaca ku jiru leeyahay nuskhadaas ama saxiifadaas cali bn abi talxa can ibni cabbaasna waa nuskhada bukhaari ictimaaday kitaabu tafsiir oo u ictimaaday ogow shaafici imaam axmedna uu ictimaaday inqiaacaasna marka waa la ogyahay qofka ku jiro oo beyna cali iyo ibnu cabbaas u dhaxeeyo macruuf waa la yaqaanaa waa sanad ibnu cabbaas ka soo dhaco kan ugu xooga badan oo bukhaari iyo imaam axmed qabsadeen maca daalika ma yaqaano waxaa laga yaabaa marka inuu leeyahay inqiaac inqiaac inqiaac uu tilmaamayo waxaa kaloo ka sii daran inuu yidhi xataa hadduu sugnaado qof weyn baa marka waxaa ka maqlaysaa inuu leeyahay xataa hadduu sugnaado aayadda iyo ibnu cabbaas yaa la raacayuu ku leeyahay bal jahlika weyn ka warra aayadda qur-aanka iyo ibnu cabbaas yaa la raacayaa buu ku leeyahay aayaddan ibnu cabbaas ma arkin miyaa isaga aayadda ibnu cabbaas ninkii fasiri lahay waayo aayadda adiga ma fasiraysa haddii tafsiirkaaga ama aayadda daahirkeeda iyo ibnu cabbaas iyo saxaabadii dhammaantood ijmaacoodii hadduu khilaafo kaagaa laga tegayaa marka aayadda fahamkeeda saxbaa yaa la qaadanayaa midda kale aayaddu xadiid oo kale maahano la dhihi karo xadiidkan ibnu cabbaas waa ka qarsoomay inuuna maqlin baa laga yaabaa laakiin aayadda ibnu cabbaas inuusan maqlin baa laga yaabaa ma la dhihi karan boqol afar iyo tobanka waa la yaqaanaa ibnu cabbaas aayad aayada u fasiraya marka waxaas haddii culummo loo qaato ama loo arko dadkii un waa dhumayaan taas marka iyadu waa kaasa calaamadda shanaad ibnu xajar uu sheegay waxay tahay alfatku fii man yunsabu ila alislaami bilqatli waasabyi waannahdi waxaa la yidhaha fadkiga dadka in gaadmo lagu dilo alfatku waa dadka in gaadmo lagu dilo qof islaam in nisbo sheeganayo gaadmo lagu dilo ayb oo la dilo isaga ama maalkiisii gaadmo looga qaato ama isagoo meel iska maraayo dhab la siiyo la qafaasho ayb bilqatli waasabyi waannahdi ama maalka laga boobo ibnu xajar marka wuxuu yidhi faminhum man yafcalu dalika muطlaqan bigayri dacwatin minhum qaar wuxuu yidhi iyaga iyadoon wax dacwaa ka horreynin ayay iska samaynayaan yani qofka ay dilayaan ama qofka ay qabsanayaan iyagoon dacwo siinin oo dacwadoodii xataa aan ka dhaadhicinin bay hore uga bilaabayaan kuwana waxay aaminsanaayeen buu yidhi in la joogo horta dacwo la siiyo hadduu diido markaa kadib sidaas la yeelo khawaarijta marka yacni wax aad calaamad ugu aho ay aqoon jireen alimaam dahabi kitaabkiisa a layraa sir calaami nubalaaga jiska shan iyo tobnaad wuxuu sheegayaa cubaydiyiinta nimankii nin la dagaalami jiro khawaarijta ka mid ahaa abu yaziid alkhaariji la dhihi jiray ayaa qolo dadkii muslimiinta mar intay la safteen ay cubaydiyiintaas la dagaalameen qoladaa marka khawaarijtii iyo fuqaho fara badan iyo dad badanoo ahlu sunno ah markii dambe wuxuu ku sameeyey marka caskarkiisa ama mucaskarka dhinaca ninkaa khaarijiga uu leeyahay ciidankiisu waxay boobi jireen dadkaas muslimiinta ee iyaguna dagaalka kuwaas kale kula jiro dila dhaca booba allaale waxay ka qaadaan isaga markay u dacwoodaanna wuxuu dhihi jiray marka waa u xalaaluu yidhi laakiin anaa idinka celinayo dhihi jiray waa u xalaal maalkiina laakoo idinka celinayo sidaasuu yeeli jiray marka tacliiquu saaray marka alimaamu dahabi uu leeyahy marka alcubaydiyuuna acdaa ullaahi warasuulihi waalkhawaariju acdaa lmuslimiin khawaarijtu waa acdaa lmuslimiin cubaydiyiintuna acdaa ullaahi warasuulihi alle rasuulay marka col layihiin calaamaadku marka waxyaabahaasu ka sheegay xadiidtana waa ku arkaynaa baxsiga saddexaad ee khawaarij ku tacalluqi kara waxay tahay qitaaluhum xadiisyada waxaan ku arki doonnaa ha la dilo ha lala dagaalamo goormuu dagaalkoodu bannaan yahay mataa yaxillu qitaaluhum dagaalkoodu waa goormuu bannaan yahay shuruudeesa ku xihan iyaga dagaalkooda dagaalkooda waxaa ku xihan kow alqudratu marka ugu horraysa waa in awoodi jirto qolada khawaarij baan la dagaalamaynaa dhahayaan waa inay horta awood leeyihiin alxaafid abubakr alismaaciili wuxuu ka soo raray ibnu xajar ibnu xajar baa soo raraya wuxuu yidhi wamaa bacdahu sala allahu calayh waaalihi wasalama falaa yajuuzu tarku qitaalihim ida hum adharuu ra'yahum wa tarakuu aljamaacata wa khaalafuu ala'immata maca alqudrati calaa qitaalihim inta dambeba intaan ka hadday qubxigooda iyo fasaadkooda bannaanka soo dhigaanay muujiyaan waxaa marka lala dawaa ma laga tegi kara dagaalkooda waa in lala dagaalo maca alqudrati calaa qitaalihim iyadoo awood loo leeyahay dagaalkooda labo shardiga labaad wuxuu yahay inay iyagu bilaabaan dagaal iyagoon dagaal bilaabina meeshaas kaa jooga ma aadaysid adiga liqowli caliyin laa nabda'ukum biqitaalin annaga dagaal idinku bilaabi mayno waliqowli cumara bni cabdilcasiis cumar baa waxaa lagu yidhi ibni cabdilcasiis khawaarijtu waa ku caynayaane ka warran markaasuu wuxuu yidhi in sabbuunii hadday i caayaan fasabuuhum caaya awcfuu canhum ama iska cafiya wa in ashharu silaaxa hadday hubka bannaanka soo dhigaanna fashharuu calayhim ayb idinkana marka yacnii qaada oo soo dhiga marka la dagaalama ayb fa ashhiruu calayhim marka korkooda ku qaada hubka wa in darabuu fadribuuhum hadday garaacaanna garaaca marka iyagu bilaabaan baa marka lala dagaali karaa iyagoon weli dagaal gelin ama dagaalamin ma lala dagaalamo hadday is aruursadaan meel gaara u baxaan ilaa ay qof muslima dilaan ma loo tegaayo labadan asar markuu imaamu shaafici keenay wuxuu yidhi wabihaadaa kullihi naquulu annaguna saanan dhahaynaa kitaabkiisa umka ibnu taymiyana wuxuu yidhi walam yuqaatilhum caliyun cali lama dagaalamin khawaarijta xataa safaku dama markay dhiigga daadiyeen maahan alxaraam dhiiggii xaaraantaa kolkay daadiyeen kadib buu la dagaalamay wa aqaaruu calaa amwaali almuslimiin muslimiinta maalkoodana ay ku soo duuleen shardiga saddexaad iqaamatu alxujati calayhim nimanka in loo tagoo lala doodo oo xujada loo bandhigo oo la xujo tiro iyadoon xujo lagu oogin dagaal looma aadi karo ibnu xajar wuxuu yidhi qaala aabariyu ibnu jariir abari wuxuu yidhi wa fiihi cali baa ila ibnu cabaas u diray وفيiه أنه لا يجuز qتاaل الkhواaرiج وqتلهم إلا بعda إقاaمة الحuجة عaليهم بduعائiهiم إلى الرuجوع إلى الحق والإعdاar لaهم cudub tiro cudurdaar tiro xaqi u soo noqdaan in loogu yeero iyadoon sidaa la yeelin dagaalkoodu ma banaano taana waa hardi aad hardiga aفraad culamada qaar baa dhigay hardiga aفraad wuxuu yahay ninka ay ku baxeen waa inuu yahay xaakim caadilan xaakim caadil ah haddii uu yahay qofka ay la dagaalameenay ku baxeen markaa waa lala dagaalamaya haddii jaa'ir uu yahay imaamka ay ku baxeenna cidda ay ku baxayaan haddii imaam jaa'ira ay tahayna ma lala dagaalamayo markaa khawaarij bacdi ahlilcilmi baa shardigaas dhigeen ibnu xajarna marka wuu sheegay wuxuu yidhi bima rawaahu الطabariyu bisanadin صaxiix kama sida xaafidka uu sheegay can cabdillaahi bni اlxaaris can rajuli min bani nadr can caliyin khawaarijtii buu ka sheekeeyey markaasuu cali yidhi in khaalafuu imaaman cadlan imaam cadli ah hadday khilaafaan faqaatiluuhum la dagaalama wain khaalafuu imaaman jaa'iran imaam jaa'ira hadday khilaafaanna falaa tuqaatiluuhum idinka farha saareenina faina lahum maqaalan qiil iyo wax un bay leeyihiin markaas laakiin xadiidka marka asarka rajul mubhamaa ku jiro ibnu xajar marka wuxuu yidhi bisanadin saxiix ilaa cabdillaahi bni alxaaris intii laga gaarayo cabdullahi bni alxaaris kaas amaa cabdullahi bni alxaaris ninka uu ka warinayo nin mubhama w can rajulin min bani nadr baa layidhi marka asarkan takhriij buu u baahan yahay dabcan qoladan marka iyagu waxay ku dhisaayaan weliba mas'alo kaloon hore usoo marno waxay leeyihiin haddii imaamku uu yahay imaam jaa'ira oo isaga dhiig daadinayo dadka ku duulaayo oo dadka maalkooda dhacayo wuxuu xaq u leeyahay qofku inuu iska difaaco dafcu saa'il man qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid marka maadaama sharcigu uu siiyo ruksadaasoo kale dagaalkiisu dagaal qiil yeelo kara waayo saas meeshaa waa ma'khadkooda marka laakiin hore ibnulmundir wuxuu soo yidhi dafcu saa'ilka wax laga soo reebaayo ma jiro ilaa hal xaalad maahane imaam jaa'ira qofka waxaan yacni kugu soo xadgudbay hadduu imaam yahay maalkaaga qaadanaya ama ku dilaayo waa iska dhaafaysa ma dagaalamaysa horwataan usoo marnay kitaabka ishraaf laakiin haddii marka ninku uu naagihii kufsanaayana markaas waa layska celinaya intaas marka waa wixii dagaalkoodana shuruudahaasuu rabaa iska dagaal maahan marka ninkii shuruudahan buuxiyo yaa isaga marka wuxuu noqon karaa dagaalkiisu dagaal xaqa laaa'if intaa ka bacdi dhowr ladaa'if aan ku daraya intaanaan axaadiista u gelin allatiifatu اluulaa waxay tahay nimankan qubuuriyiinta marka ee qubuuraha caabudo ayaa waxaa qaalib ka noqday khawaarij khawaarij khawaarij inay daldalaan oo waxay leeyihin inagu khawaarijaan la dagaalamaynaa yaa khawaarijiyay u yaqaanaana dadka ilaahay keliya ha la caabudo war qabriga ayaan la caabudin ninka dhahayay khawaarij u yaqaanaan kuwaas iyagu maxay yihiin maryaase iyagu iyaga iyo khawaarij marka laysbarbar dhigayaa daran horta iyaguse khawaarij ma yihiin mase maahan taasaan rabnaa inaan sheegna ilaa gar waxaa jira aada sheegaysid laakiin adiga kugu noqonaa jirta qaala alxaafidu limaam ibn cabdilhaadi alimaam alxaafid ibn cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim اlmunki wuxuu ku leeyahay ibn cabdilhaadina waa ibnu kasiir zamiilkiisa abulxajaaj ilmizzi ayuu arday u ahaa waa ninkuu yidhi abulxajaaj ilmizzi maa jaalastu macahu ila istafadtu minhu abulxajaaj ilmizzi baa dhahay weligay lama fadhiisanin ilaa oo ka faa'iideystay soddon iyo wuxuu ku dhintay saddex sano isagoo dhallinyaruu dhintay waxay culammadu dhihi jireen haddii cumri la siin lahaa cajaa'ib uu keeni lahaa tarjamadiisa ninkii raba wuxuu ka fiirinaya duraru lfaamina ibnu ibnu ibnu xajar ibnu xajar baa u tarjamay ninkaas yani waxaan u sheegayna waxay tahay bikulli basaata laga yaabaa qof inuu yidhaha ibnu cabdilhaadi asagaa wahaabi ah cabdilhaadi iyo wahaabi wax isku dhow maaha maxamed ibn cabdilwahaabi marka ibnu cabdilhaadi asaarim almunki صفxada saddex boqol soddon iyo laba wuxuu leeyahay alkhawaariju inamaa kafaru اlummata bimukhaalafati amrihi wa macsiyatihi khawaarijtu muslimiintu waxay ku gaalaysiiyeen oo ay wax ku gaalaysiin jireen nebiga amarkiisaoo la khilaafo iyo nebigaoo la caasiyo wa tamasakuu binusuusin mutashaabihatin nusuus isku eg egna way qabsadeen lam yarudduuha ila almuxkami muxkamkii aynan u soo celinin waama cubaadu اlqubuuri laakiin kuwa qubuurta caabudo fakafaruu muslimiintii bay gaalaysiiyeen maxay ku gaalaysiiyeenna bimuwaafaqati rasuuli sala اllahu calayh ali wasalama fii nafsi maqsuudihi nebiga in la waafaqay iyagu wax ku gaalaysiiyeenuu yidhi cubaadulqubuur maqsuudkiisii naftirkiisii loo soo dirayna lagu waafaqo weliba maqsuudkii nebiga loo soo diray muxuu ahaana in ilaahay la caabudo cibaadat ullahi waxdahu laa shariika lahu taasay ahayd oo nebiga quuluu laa ilaha illah tuflixuu wuxuu dhihi jiray markaa ninkii yidhi maa sha allah washiita ajcaltanii lilaahi niddan wixii ugu horreeya lagu soo dejiye waxaa ka mid ah yaa ayuha almuddakiru qum faandir warabbaka fakabir watiyaabaka fadahir warujza fahjur wixii marka nebiga maqsuudkiisiioo lagu waafaqo iyo isagiioo la waafaqay wax ku gaalaysiiyaan iyagu qubuuriyiintu ayb soo ma aragtid marka markaasuu yidhi wajacaluu tajriida atawxiidi kufran tawxiidkii ilaahay oo la barax tiro oo la dhar tiro oo ilaahay loo dhar tiro iyay waxay ku sheegeen kufri wa tanaqusan iyo nuqsaamin nebigaa nuqsaaminay buu ku leeyahay fa ayna almukafiru bidanbi ila almukafiri bimuwaafaqati rasuuli watajriidi tawxiidi xaggee kala joogaa nin macsi wax ku gaalaysiiyey iyo nin tawxiidka wax ku gaalaysiiyey tay kala joogaan yaa daran labadooda marka idinkaa idin su-aalaya ninka tawxiidka wax ku gaalaysiinayaa daran idan marka waa khawaarij iyagu gar iyagu wax sheeg sheegayaan iyagu ku noqonaa jirta iyagii baa khawaarij ah maxaa yeelay waxay gaalaysiinayaan muwaxidiintii nacam qof bay ku edab darroonayaan waxay ugu edab darroonayaan dhiiggiisa u bannaysanayaan wax uu ka bi'iyey male allah keliya hala caabudo war aniga nebigana u wacan maayo oo ma dhahaayo rasuulka ilaahay waxaas isii ma dhahaayo laa sheekh cabdulqaadirna u wacan maayo idhaafa ilaahay keligiisaan caabudayaa maya waa dilaya ii sheega marka ninkan maxaa lagu dilay marka ma waxaa lagu dilaya shee cabdulqaadir anigu ma baryaayo ma in laysku dila xaggay ku taallaan nimankan marka waxaa weeyaan ijraamka ay ku jiraan takfiirinta horta waa khawaarijta waa kala mid yihiin kow waxay dheer yihiin marka hal derajo oo waa maxay khawaarijtu iyagu wax xun bay wax ku gaalaysiin jireen oon gaalnimo gaaraynin laakiin sidooda u xun laakiin kuwan wixii fiicnaabayba gaalnimo kugu gaalaysiinayaan dadku marka inay saa u fahmaan aaday daruuri u tahay saasay culimmadu sheegayaan meel kale waxay tahay khawaarijtu waxaa lagu sheegay sharu اlkhalqi wاlkhaliiqati sida imaan doonto makhluuqa iyagaa ugu shar badan wاlkhaliiqati xayawaanaadka waa khaliiqada marka xayawaan iyo bani aadamba iyo dadba iyagaa ugu shar badan baa lii kuwan saas baa lagu yidhi qubuuriyiinta iyaga maxaa laga yidhi xadiidka muxuu ka yidhina dadka yacnii ilaahay yacni qubuuraha soo gelinaya masaajidda oo qabri iyo masaajid in laysdhex geliyo kuwa yeelo muxuu xadiidka saxiixa uu leeyahay ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda man cinda allaahi ilaah agtiisa khalqi iska dah kan khalqigiiba ugu shar badan yahay kuwanina ilaahay agtiisay dadka ugu shar badan yihiin maanta dhan marka hadduu sharu lkhalqi waalkhaliiqati sharu lkhalqi khawaarijtu nacam sharu lkhalqi waalkhaliiqati waayo waana dad aad u xun waayo laakiin kuwan laftirkooda khawaarijna waa la yihiin wayna kasii shar badan yihiin weliba marka ahlusunnati waljamaacana waxaas berigay ka yihiin sunnada iyo jamaacadana waa midii nebiga lala soo diray nin marka tawxiidkii nebiga ku waafaqi waaye ahlu sunno ma aha bal ummaddii ahlu qibladiiba usan bal noqonayninb laiifa marka taas allaiifatu ahaaniya midda labaad waxay tahay yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu asahmu min alramiyati xadiidku wuxuu leeya iyagoo dadaal badan oo saa qur-aankay akhrinayaan kanbay yeelayaan diintana waa ka baxayaan meeshaan marka alimaamu abari wuxuu leeyahay fiihi اraddu calى qowli man qaala laa yakruju axadu min alislaami min ahli اlqiblati bacda istixqaaqihi xukmahu ilaa biqasdi اlkhuruuji minhu caaliman fainahu mubطilun liqowlihi fi اlxadiidi yaquuluuna alxaqa wayaqra'uuna alqur'aana ilaa aakhir اlxadiid halkan marka imaam dabri wuxuu leeyahay qofku waxaa dhici karta isagoon u qasdaynin inuu diinta ka baxo haddana bannaanka inuu diinta ka yahay xadiidkan baa laga qaadanaya waxaa kaloo iyadana meesha ku jirtuu tilmaamayaa qofku marka uu diinta ka baxayo qasab maaha inuu diin kale qaatan isagoon diin kale uu ka doortay islaamka aanay jirin u gaal iska ahaan karaa masaladana dad badanay ka wareersan tahay iyadana oo waxay leeyihiin gaalku qofku gaal mama ahaan karo waa inuu doono gaalnimada qasadka marka waxaa isku darmaayo shuruuda looga dhigay tagsiirka mucayanka ah shuruuddiisa waxaa ka mid ah alqasdu qasadkaas iyo kan in la kala fahmo wey qasadka la sheegaayo kaas waxay tahay oo shardi noqonaayo wixii lagu gaaloobayo hadday ficil tahay hadday qowl tahay hadday ictiqaad tahay wax sabqulisaan uga yimid waa inuunan ahayn bis haddii marka isagoo og sabqulisaan aan uga imaanin kadib uu yidhaahdo war ani waxaan waa sameeyey waana u qasday laakiin inaan gaal noqdo ma rabin aniga inaan gaal noqdo ma rabin waxba u tari mayso waana waxa marka murji'adu yaa sidaas qabta qofku inaanu gaaloobaynin ilaa qasad laga helo qasadkuna marka waxay leeyihin inuu gaal noqdo waa inuu qalbiga ka qabo waana marka madhab dad badan dhexdooda dad badan oo sheegsheega ay sheegaan say laftirkiisa marka in layska ilaaliya u baahan waay oo dhinaca guluhu uga jira ee daraf kalena meeshaan marka hadalkan ibnu alimaam qabari daraf kalena guluwi bay ku sameeyeen nimanka tagfiirkaa way oo aayadda qur-aanka markuu fasirayo wayaxsabuuna annahum muhtaduun yaa waxay leeyihiin wax qiyaamu lxuja iyo cilmi iyo lama shardinayo qofka muslim ha isku haysto hadduu doono haddiiba uu gaalnimo wax gaalnimaa uu sameeyo waa gaal hadduu doono muslim ha isku haysto meeshaana marka waxaa tawjiihiyey kitaabkan marka adwaaulbayaanka alimaam alcallaama maxamed alamiin ashanqiiti wuxuu leeyahay kuwa la sheegaayo waa dad nebi maxamed xujada ku oogay markuu nebi maxamed xujada ku oogay kadib inay iyagu isu haystaan inay hanuunsan yihiin waxba u tari maysan ayadda macnihii sidaas marka laa ifraada walaa tafriid haddaad tidhaahdid marka ninkii halkan yacnii shay mukafira samaynayo war waxaan ma ogtahay inay gaalnimo tahay haa ma u qasaday haa laakiin diinta inaan ka baxaani ma rabin weli waa ku jiraa inaad tidhaahdid khatar wa dad badan baana waxaasoo kala dhaho ibnu xajar isagana wuxuu yidhi hadalkan u dhow uu leeyahay wuxuu yidhi wafiihi ana min almuslimiina man yakhruju min addiin min gayri an yaqsida alkhuruuja minhu wa min gayri an yakhtaara diinan calaa diin alislaam isagoo diinta islaamka korkeeda aan diin kale ku doorannin inuu diinta ka baxa laga yaabo xadiidkaanay marka ka qaateen baxsiga ugu dambeeya waxay tahay hal yajuusu isticaanatu alkufaari calaa ahli lbagyi dadkan khawaarijta ah inaysan gaalo ahaynaan soo xaqiijinnay gaalo ma loo kaalmaysan karaahadi iyadana mas'ale muhima waay khawaarij ama dad buqaada gaalo maxdiya ma loo kaalmaysan karaa qaala alimaamu shaaficiyu fi lum alimaamu shaafici kitaabkiisa umka wuxuu ku yidhi juska shanaad safxada شhan boqol labaatan iyo toddoba dabcada daarulwafaa walaa yajuuzu liahli اlcadli cindii an yastaciinuu calaa ahli اlbagyi biaxadi min almushrikiina dimiyin walaa xarbiyin walow kaana xukmu اlmuslimiina الظaahira walaa ajcalu liman khaalafa diin اllahi caza wajala aلdariicata ilaa qatli ahli diin illaahi imaamu shaafici wuxuu yidhi ma bannaana dadka ahlu cadaaladda ah oo dowladda islaamka way imaamka iyo shacabkiisa muslimiinta dadka ahlu cadligaas uma bannaana inay kaalmaystaano inay yacnii u kaalmaystaan ahlu baqyiga dadkaas gardarrada iyo khawaarij ha aadan ama kayrkoode inay u kaalmaystaan biaxadin min almushrikiin qof gaal ah inay u kaalmaystaan uma bannaano dimmiyin walaa xarbiyin gaal ha ahaada mid kula nool oo adiga jizyada dhiibo ama mid xarbi ah ha ahaada midna ma bannaano walow kaana xukmu lmuslimiina daahira xataa ma bannaano in gaaladaas la kaalmaysto haddii xukunka xoogga badan oo u yahay kan islaamka xataa fiirsa marka haddii gaaladaa inta gaaladaa in la kaalmaysto oo khawaarijtii lagu jebiyo oo hadhowna xukunka iyo saldanada iyo wanaagga iyo amarka muslimiintiiba haddii la doonaba ha yeeshaane taas xataa ma bannaano leeyahay meeshaan marka laba mas'ala isdaba taallan in gaalada loo kaalmaysto dagaalka lagula jiro masalan khawaarij dagaal lagula jiro in gaalo loo kaalmaysto xukunkuna ay yeelanayaan gaalada markaas haadaa wax bannaan ma ahan ijmaacan ama bilaa khilaafin oo yacni masale laysku khilaafsan yahay taas maaha yani gaaladii in la kaalmaysto iyadoo halabada iyo awooddii xukunkana gaalada ay hadhow yeelanayaan taas ma bannaano fuqahadana maba isku haayaan masaladaas laa xanafiye walaa maalikiye walaa xanaabila walaa shaaficiye iskuma hayaan mas'alada marka khilaafka laga muujiyey waxay tahay hadday muslimiintu iyagu xukunkoodu soconayo gaalka laga adag yahay gaalaad adinka awood badantood amar siinaysa mau kaalmaysan kartaa dad muslimiin oo ahlu bagiyi ah middaas waa midda laga hadlaayo shaaficina uu leeyahay xataa middaas ma bannaanuu yidhi nusqada minhaajkana waaba ku dhigayba imaamu nawowi ayb markaasuu cileeye wuxuu yidhi walaa ajcalu aniga ma yeelayo yidhi liman khaalafa diinallaahi qof ilaahay diinkiisa khilaafoo gaal ah addariicata jaranjaro iyo sabab uma yeelayo ilaa qatli ahli diinillahi dad muslimiina uu ku dilo yacnii sabab qof gaala oo dad muslimiina ku dila ma samaynayo haddii gaalku awoodda leeyahay ka warran marka miduu ka hadlaa waxaa waaye yacni gaal laga awood badan yaho adiga kaalmaysatay waay ood berri bax dhihi karta soomaalis ama aad berri dhihi kartid marka adiga adi asaga aad xukuntidba taasu wuxuu leeyahay ma bannaana sababtoo ninkan waa gaal diinka allou khilaafay haddaad u bannayso qori u dhiibtid sabab uu qof muslima ku dilaa keentay wax bannaan marka maaha saas imaamu shaafici u yiri walaa ba'sa dhib ma laha ayb idaa kaana xukmu lislaami daahira shardigaana ku jiro dhib male buu yidhi haddii xukunka islaamku uu yahay midka muuqanayo an yustacaana bilmushrikiina mushrikiin in la kaalmaysto calaa qitaali lmushrikiina mushrikiin loo kaalmaysto dagaalkooda ayb haddii xukunka muslim muslimiintu iyagu ay awoodu leeyihiin iyo halabada baas male buu leeyahay imaamu shaafici gaal gaal loo kaalmaysto gaal inaa adeegsata ku kale ku jebiso muslimna xukunkii muslimkana waa caddeeyey kii gaalkana waa caddeeyey maaragta imaamu shaafici wadalika uu cilaynaa marka wadalika annahum taxillu dimaa'uhum sababta waxay tahay gaaladan kale kol walba dhiigooda ayagu waa xalaalu yihin taxillu dimaa'uhum muqbiliina gaalka xarbigan oo lala dagaalaayo muqbiliina wa mudbiriina iyagoo soo jeedo iyo iyagoo sii ordaayada xataa kolkay cararaan in lagu wado dagaalku waa bannaan yahay waniyaaman iyagoo hurdo wakayfa maa qudira calayhim si walboo loo awoodo idaa balaqathum dacwat hadday dacwadaba gaartay marka nin sidaasoo dagaalkiisa mar hadday dacwo gaartay waxba aan dhib lahayn haddaad gaal kale ku disho iyo haddaad muslim ku disho in la dilo muhiimku saasuu ahaa saasuu leeyahay wa ahlulbagyi laakiin ahlulbagyiga innamaa yaxillu qitaaluhum dagaalkoodu wuxuu xalaal yahay dagaalkoodu waa xalaal dafcan lahum iyaga fasaadkooda in layska difaaco cama araaduu waxay dooneen min qitaalin dagaal ah ow imtinaacin min alxukmi ama xukun ay diideen faidaa faaraquu min tilka alxaali xaaladdaas hadday ka baxaan xaruma dimaa'uhum dhiiggooda xaaraanun onan kan isagu marka sababkiisa oo dagaalkiisa waa dafci fasaadkiisaa la reebaa hadduu yidhaha war waa iska dhaafay aniga fasaadkii waa la deyna marka waxaa wuxuu kala qaadayaa imaamu shaafici ninkan gaalka ah markaa qori u dhiibtid ninkan islaamnimo u dilaa isagu u dili maayo islaamnimadiisa hagaaji ma isdhahayo hadda gaal yacni inuu islaamnimadaada hagaajiyo lagama yaaban qofku inuu saa u maleeyana aaday khalad u tahay yarayd macnaa dadka fasaadka badan hadday dad muslimiina ay qaban lahaayeen ay xakamayn lahaayeen oo yacni iyaga ay ku soo celi lahayen xaqoo fiicnaa lahayd laakiin gaal ayaa dilaayo wuxuu ku dilaayana waa un islaamnimadaas fasaadkiisu gooniya u yahay laakiin isagu u dili maayo muslimku baraara ha gaaro iyo barwaaqo ha gaaro u dili maayo laakiin adiga haddaad tidha alxamdu lilah tidhaahye oo markii saa la yidhaahdaba aad alxamdu lilah tidhaahye sidii fasaad inuu gaalkii joojinayo kale aad ka dhigtid may laakiin muslimkan kale wuxuu u dilayaa buu leeyahay imaamu shaafici xadka uu ku leeyahay buu og yahay hadduu iska cararo ama qoriga uu dhigo ama uu dhaawac noqdo waa ka jooga ma dilaayo axkaamtiibu ila samaynaya wax kale ilaa kuma haysteen ayb xataa imaamu shaafici wuxuu ku daray xataa madaahibta afar marka mas'aladan dambe haddii islaamku xoog badan yahay xukunkiisuna uu daahir yahay gaal in loo adeegsado ahlu baqyi maalikiyada iyo xanaabilada iyo shaaficiyadu waxay qabaan sidaan shaafici sheegay xanafiyadu waxay qabaan waa bannaan tahay bay leeyihiin haddii xukunku uu islaamku leeyahay daahirka xanafiyadu iyasaasay qabaan laakiin xujo marka la dhaho iyo adiladu saddexda madhabba adiladooda xoog badan tahay walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan iyo aayado fara badan iyo qasadka gaalka uu isku dila iyo wamaa ilaa daalika ayb waxaa kaloo a'immada shaaficiyada ku daraan xataa xanafi axnaafta iyagu masalada yani ahlubaqyiga ama khawaarij marka lala dagaala wax kaley qabaan oo waa maxay dhaawacooda xataa in la dhammaystiro hadday cararaan in lagu sii wado waxay leeyihiin culammada shaaficiyada xataa qof sidaas aaminsan oo muslim ah dagaalka in laga qeyb geliye ma ahanqaladuu ku dilayaa ninkaan ilaa inuu imaamka dabdin kara maahanin oo uu dhihi karo yani ninkii saa yeela saasaa la yeela inuu dhihi kara maahan masaladan marka tan dambena marka taasaa ku jirta khilaafku meeshuu ku jirana taas dadkuna waxaa laga rabaa inay kala farqin karaan icaano iyo isticaano waxaan ka hadlayna waa isticaano tee bannaan teen bannaanayn icaano arrinku hadduu gaaro gaal duu duminaayo inaad dabadhilis u noqoto diinta la dumiso adou ku kaalmaysanayaayo adiga ma kaalmaysanaysa laabudda inla kala farqiyo meeshaas dad culummo yacni laga yaabo in marka ay ay dad u yihiin ama laga yaabo kelimaad ama inay kutub dhigaayaan ay qorayaan yaan fahmaynin waxaasoo kale oo waxay ka dhigayaan xarbiga caalamka maanta ka jiro muslimiinta inay dheef qabaan oo iyagu ay isticaano samaysanayaan masaladaana la keenaa marka meesha hadihi mas'ala hayr waaridba waayo maxaa yeelay waxa xooggale waa gaalada waxa awaamirtooda soconayaan waa gaaladii ma la dhihi kara marka yacni mas'aladii isticaanada halka haddii loo soo jiido waa wareer warma intaasaan caqli lagu kala farqi karin qof caqli laha kala farqin kara haddii amarka iyo halabada iyo xukunka uu gaalku leeyahay meeshaan maalan way waa la qabsadayba kaba soo qabo xukunkii gaalka unbaa fulaayay iyo sida isaga uu rabo xukunkii muslimku wax tabar ma leh awood ma leh isaguna kan isaga la socdo kaas marka isaga la kaalmaystay isaga wax ma kaalmaysanin mas'alada icaanadana marar kale iyo meelo kalena waa uga hadhadalnay marka mas'aladan iyagana iyadana xukunkeedu sidaa waa ahlu baqyi gaalama loo adeegsan karaa xukunkeedu waa taas qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaثana axmed bnu yunus wahuwa alyarbوuciyu qaala xadaثana زuhayru وabu bakr bnu cayaaش wmandl can muطarifin can abi jahmin can khaalid bni wahbaan can abi darrin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalama man faaraqa اljamacata jamaacada qofkii faaruqo shifran taako faqad khalaca rifqata alislaami islaamkii mareegtiisii ama yacni qoolkiisii ayuu furay uu siibay min cunuqihi luquntiisu ka bixiyey marka waxaa ay tilmaamaysaa marka khawaarijtu qofku muxuu khaariji ku noqonaya jamaacada muslimiinta inuu dhinac uga baxo jamaacadana marka yaa la yidhaahdaa muslimkii oo wada jiro gees inuu uga baxo koox samaysto ayb jamaacadaa marka ilaa dhowr tafsiiruu ku fasiray shaatibi isku soo duubduub marka waxay tahay haddii jamaacadii marka ay jirto muslimiintii madaxna ay leeyihiin oo ay leeyihiin shacab iyo yani iyo madax ay leeyihiin oo yani islaamku yani ictibaarkiisa uu leeyahay ictibaar uu siinayo waa jamaaca ninkii ka baxaa marka taas xadiiska dambaana kaas cadday doona haddaan taas la hayninna inaan dadka muslimiinta sawaadkooda iyo culimmadooda aan laga dhexdhisin qofka aanu ka dhisin قال xdثna cبداللh بن محمد النفyلي qال xdثna زhayر qال xdثna مطرف بن طريف عن أbي الجهل عن khالد بن وهبان عن أbي dri qاal qاla رasuل الh صلى اه sلم kayfa أntm sidee tihiin idinku iyo وأئmaة madax min bacdii gadaashay ahaanayso yastأثiruuna la goonin noqonayo sad bursanayaan bihada الfayl maalkan muslimiintu ay leeyihiin ee fayga a dad sad bursanayo oo gaar u qaadanaya haddaa aragtaan qultu waxaan idhi buu yidhi idan waaladii bacasaka bilxaqi baan ku dhaartay allii xaq kuu soo bixiyee adacu sayfii seefteedaan saaranayaa calaa caatiqii deegtayda seeftayda ayaan waxaan saaranayaa tun tunkaan saaranayaa seefta oo garabkaygaan saaranayaa uma adribu bihi waan ku dhufanayaa buu yidhi ninkaas sidaas waxyeelaya xataa alqaaka inkaan kaala kulmo aw alxaqaka amaan kaa haleelo qaala waxa uu yidhi awalaa adulluka maku tusaa calaa khayrin min daalika kaagaas wax ka khayr badan tasbiru waad sabraysaa xataa talqaanii inta ila kulanto dagaal ma gelaysidii waad ka sabraysaan yanii imaamkii oo aan islaamnimadii ka bixin maalkunbuu daldalanaya maalkii muslim ku lahaa buu gaar u qaaday ha dagaalami iska dhaafi fasaadka ka dhalanayaa ka badanayee maalka hadduu doono ha iska qaato adii dhib ha horseedin ilaa aad igala kulanto sidaa buu yidhi xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro khaalid ibnu wahbaan baa ku jiro laakiin siyaabo badan buu ku ansaxay laa maa aqaamuu fiikum salaah iyo wain jalada dahraka wa akhada maalaka iyo axaadiidtaas baa marka iyaga loo qabsanaya qال xdثna مسدد وسلyمان بن dاوd المعنى qال xdثna حmاad بن زaيد عن المعلى بن زiyاaد وهiشاaم وهiشhاaم بن xسان عن الxسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة زوج النبي sلى الله عليه ولي وسلم qاaلت qاala رasuuل الlahi صلى اه وسلم نبgu wuxuu yidhi saykun عalayكم أئmaة korkiina madax ayaa ahaan doonto تacriفuuna minهم waad garanaysaa waad garanaysaan watunkiruuna waad ma inkiraysaan yacni markaad fiirisaan waxna diintay uga socdaan oo waxaad taqaanaanoo diinkii ka midow waxna waa inkiraysaanoo waa waxaan la aqoon jirin oo qaab daran oo diinkii ilaahay munkar ku aho faman ankara qofkii inkiro qaala musadadun fii xadiidihi wuxuu ku yidhi qaala alxasan wa qaala sulaymaan bnu daawuudna qaala hishaamun bilisaanihi qofkii ku inkira carabkiisa faqad beri'a waa beri noqon waman kariha biqalbihi qalbigiisa qofkii ku nacana ka nacana faqad salima wuu nabadgalay walaakin man radiya qofkii raalli ka noqdo waxaa munkarka ah wa taabaca raaco isagaa marka yani waxaa weeyaan xaalkiisu marka fawabaaluhu calayhi dembigiisay baaskiisa korkiisa waay qaala laa marka faqiila waxaa la yidhi meeshan marka waxaa laga qaadana dadka madaxda ah ee aan weli islaamnimadii ka bixin eed arkaysa yacnii dadkii ahlucilmiga ahays islaamkii ka saarin eed arkaysid laakiin iyagoo wax fiicanna samaynayo wax xunna samaynaayo shaygaas xun ha ku raaco haddaad marka shaygaasi qalbiga aadan ugu yaraan ka inkirin munkarkaas waa kula jirtaa dembiga haddaa ugu yaraan qalbiga ka inkirtana waa badbaadaysaa haddaa carabka ka inkirtana ee ay ku dilaan waa afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa-is ilaa carab iyo qalbibuu nebiga sheegay gacan ma samay kartid gacan ninkan isagaaba madax anacay oo haddaad gacan baan ku duulinaya dhahdo khuruuj baa dhalanaya marka jabhadayn iyo dagaal baa imaanaya carab iyo waxaa leedahay marka iyo qalbigu taa awoodid labadaas laakiin haddaad madaxda loo sacbiyo oo la yidhaaho fiican yihin kii yimaadaba isagaa fiican khatar oo dadka madaxdee caalamka islaamka xukumo haddii la yidhaahdo meel fiicanay marayaano waa fiicantihiinoo waa saxsantihiin oo dhan un quluwi iyadoo dhinac layska ilaalinaya haddana quluwi kale in lagu dhacaa ma aha dad badanoo madax kastaa aad waa fiican yihiin iska dhahay aad arkaysaa marka madaxdan adoon yacni hadday muslim yihiin ha lagu baxo adoon dhihin haddana munkarkooda ka beri noqo ugu yaraan qaala alimaam abu daawuud markaa wuxuu yidhi faqiila waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay afalaa naqtuluhum miyaanan dilaynin qaala ibnu daawuud waxa uu yidhi afalaa nuqaatiluhum miyaanan la dagaalamaynin qaala laa buu yidhi maya maa sallow intay tukanayaan intay tukanayaan dhaaf tukashadu waa calaamad islaamnimadii qofka tusaysa intay tukanayaanoy salaaddii ogol yihiin oy salaaddii idinku dhex oogayaan daaya salaaddii marka waxaa loo soo qaatay intay muslim yihiin baa laga wadaa ayb xadiid kale yani wuxuu leeyahay ismac waaطic maqal oo adeec wa in cabdun addoonba ha ahaado addoon xabashi aba ha ahaadee adeec oo ka dambee wain kaana yani wuxuu leeyahay wain cabdun yaquudukum bikitaab illaahi addoon ilaahay kitaabkiisa idinku hogaaminayo ha ahaado qaala xadaanaa musadadun qaala xadaana bnu bashaar qaala xadaana mucaadi marka xadiidkan meesha waxu keena waxay tahay dadka sidaas yeelo oo wax ku taqyiiriyo dagaal waa sima ama calaama min calaamaati alkhawaarij qaala xadaana bnu bashaar qaala xadaana mucaadi bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadata qaala xadaana alxasan can dabbata bni mixsan alcanaziy can umi salamata can الnabiy sal l slam bimacnaahu qaala faman kariha faqad beri wman ankara faqad salim inkiran waa nabadgale qaala qataadatu yacni man ankara biqalbihi waman kariha biqalbihi taa un baa marka qofka laga rabaa ugu yaraan inuu middan la yimaado ayb khuruujkaasna marka bacdu salaf waxaa dhici jirtay iyagu inay ku ijtihaadeen inay sameeyeen dadkii hore fadliga badnaa qaarkood inay sameeyeen haddana laakiin axaadiidta nebiga marka la fiiriyo iyaga ijtihaadkooda waa baab axaadiidta rasuulka iyo qowlu jumhuuri salaf iyo marka la fiiriyo waa inuu xaaraam yahay fasaadkiisuna badan yahay iyagu marka dadka badanaana waxaa waxaa wax ku cilaajiyo fakarkan marka khawaarijnimada ay ku jirto xasanulbasri baa qolo u timid markaasi waxay yidhaahdeen waa aragtaa waxaan xajaaj kala kulmayna ee dhib ah fadwana sii la dagaalana xajaaj markaasu wuxuu yidhi xajaaj cadaab ilaahay waaye oo alla idinku salladay ilaahay cadaabkiisana seef loogama hortagee towbada ku dadaala iyo istiqaamada ordhaha iska tagan markaasi waxay yidhaahdeen intay isfiirfiiriyaan maa turiiduuna kalaama hada alcilji cilji waxaa la yidhaha addoonka yani gaalka cajamiga ninkan cajamiga oo gaalka ah waa imaamkii dhammaan fadwada ay ka raadsanayeen bay gaal leeyihiin gaalkan cajamiga warkiisa maxaa ku falaysaan tooday marka iska wateenoo waa iska tageen marka qofku hadduu yidhaahda marka culumaan fadwo weydiinaya haddii sidii aan rabayna ay jawaabaan khayr sidii kale hadday jawaabi waayaanna waa gaal ama ama culamaa usuu ama qof qaab daran deeti aduu un le waayaday ku dhibaysa ahlu cilmigana qofka inuu xaq u caddeeyaa laga rabaa hadduu qaataa khayr hadduu qaado waayana isagay jirtaa markaas sida uu yeeli lahaa qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can shucbata can ziyaad bni cilaaqa can carfajata qaal samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul satakuunu fii ummatii ummaddayda dhexdeeda waxaa ahaan doonta hanaatun wahanaatun wahanaatun ayb yacni waxaa weeyaan isdil wuxuu ku fasiray ayb wاlmuraadu bilhanaati alfatku wاlumuur اlxaadis dadka oo isdilo oo si gaadmo ah isku dilo ayb iyo wuxuu yidhi marka iyo umuur soo dariso oo cusuboo dadka aynan aqoonin yaa ummadda dhexdooda ahaan doonto faman araada qofkii doono an yufariqa amra almuslimiina muslimiinta arrinkooda inuu kala geeyo wahum jamiicun iyagoo dhan oo mid ah fadribuuhu bisayfi seefku dhufta kaaskaa'ina man kaana ciddou doona ha ahaado idinkoo mid ah ninkii idiin yimaado arrinkiina inuu tusbax go-ay ka dhiga rabo isaga dila dilkan marka ibnu taymiya wuxuu waa tacziir xad hadda ma aha wacalaa daalika wuxuu u deliishaday tacsiirta in mararka qaar dil la gaarhsii kara xataa oo aysan gaar ku ahayn toban jeedal iyo wax lamida ayb hadda ninkan xad maaha waxa loo dilaa tacsiir islaamnimadiina ma laga bixinin ayb khatarta marka ay leedahay intaasoo ummada inay rafaado iyo kan kan fasaadkiisa marka in la fasaadkan in la koraa roon haddii marka sharcigu amray fasaad ma noqonayo saa darteed marka baabun fii qatli lkhawaariji khawaarijta dilkooda wixii ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay in lala dagaalo shuruudoodana waa ku soo hadalnay axaadiidka un baan akrinaynaa marka qaala xadaanaa moxamed bnu cubaydin wa moxamed bnu ciisa almacnaa qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can ayuuba can muxamedin can cabiidata ana caliyan cali dakara ahla nahrawaan reer nahrawaan ayuu sheegay ayb nahrawaan marka khawaarijta dagaal meeshii lagula dagaalamaa nahrawaanay ahayd marka dagaalkoodii ayaa la dhihi jiray xarbu nahrawaan dadkii khawaarijtae meeshaa lagula dagaalamay buu sheegay faqaala wuxuu yidhi fiihim rajulun nin ayaa ku jira dadkaas muudanulyadi gacantiisu naaqis ay tahay ow mukhdajulyadi gacantiisu ay naaqisan tahay ow masduunulyadi ama gacantiisu ay gaaban tahay masduunulyadi gacantiisii naaf oo kale ay tahay ay wax ka lulanaayo gaaban tahay lowlaa an tabtaruu haddii lala-yahay inaad yacni kibirtaan ood yacni farxdaan lowlaa an tabtaruu inaad farxaysaan haddii lala-yahay farx aada acmaasha iskaga daysaan hadduunan jiri lahayn lanaba'tukum waan idiin sheegi lahaa maa wacda allaahu caza wajalla ilaahay wuxuu u yaboohay aladiina kuwa yaqtuluunahum dilayaan kuwaasi khawaarijta ah calaa lisaani muxamadin sala allahu calayh ali wasalam uu ugu yaboohay nebi moxamed carabkiisa yani lowlaa an taqdaruu macnaha waxay tahay intaad farxi idinka bato haddaan idiin sheega ajarka aad ku helaysaan oo ilaahay calaa lisaani moxamed uu ku yaboohay haddaan idiin sheegi laha farxaddaa inta idinka badataa acmaasha iska dayi lahaydeen kalaba ayb qaala waxau yidhi qultu waxaan yidhi anta samicta haada minhu ma adaa nebiga ka maqlay kan qaala waxa uu yidhi cabiida qaala cali waxa uu yidhi ii nacam warabbi lkacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay cali saas kacbada rabbigeedaan ku dhaartay anaa nebiga ka maqlay marka fadli weyn buu leeyahay dagaalka khawaarijtu marka lala dagaalo laakiin kuwa ay gaalo la diriraysa maahane ogowna ayb gaaladii hadday hadda maalan yidhaahdaan khawaarijaan la dagaalamaynaa kes yani waaas suurooba ama qolo iyagu markaas uun gaaladii markaas ay adeegsanaysa oo iyagiiba qiran oo mar walba marka la taagay rabbiy leeyihiin ka waran wixii marka dad ahlu cadli ah oo yacnii imaamkoodii le markay la dirirayaan oo waxaan marka xujadii lagu soo oogay oo awoodeedii awooddoodii markaa la leeyahay oo yacni waxyaaba waxa ay tabanayaan oo dhan la xalliyo oo iyagu markaa albaab walba laga soo xiro oon dagaalkii lagu bilaabay ilaa inay bilaabaan maahan marka waxaa la helo dad sidaa yeelaya markii la helo ajarkaana leh nin walbaa inuu yidhi anuu khawaarijaan la dagaalamaya khayran ku dhex jiraan ficlan isa inuu khawaarij yahayna ay laga yaabaan ama ay xaqiiqiguba tahay qaala xadaanaa moxamed bnu kaiirin qaala akbaranaa sufyaan can abiihi can ibni abi nucmin can abi saciidin alkhudriyi qaal bacata caliyun cali baa diray ila nabiy sal l slam nebiga ayuu u diray biduhaybatin dahab yar fii turbatihaa ciiddeeda iyo ay ku taallo wasaqdeedii faqasamahaa bayna arbacatin afar buu dahabkaa nebiga u qeybiyey bayna alaqrac ibni xaabis alxandaliyi uma almujaashiciyi wa bayna cuyaynata bni badrin alfazaariyi wa bayna zaydi alkhayl alطaa'iyi uma axadi bani nabhaan wa bayna calqamata bni culaasata alcaamiriyi uma axadi bani kilaab qaala waxau yidhi faqadibat qurayshun walansaar quraysh ansaar waa caroodeen wa qaalat waxay tidhi yucdii wuxuu siinayaa sanaadiida ahli najdin reer najdi odayaalkoodii buu siinayaa wayadacunaa annagana waa naga tegayaa miyaa faqaala waxau yidhi innamaa ata'allafhum anigu waan soo dumayaa dadkan iimaanka ayaan ku soo dumayaa saas waan ku siinayaa qaala waxa uu yidhi faaqbala rajulu ninbaa soo jeestay qaa'iru lcaynayni indhihiisu ay god ku jiraan mushriku lwajnatayni meeshiisaas marka yacnii indhaha ay ku fadhiyaanna ay soo taagan tahay naat goonkiisu yan u taagan yahay goonankiisu naati uljabiini foolkiisu marka uu kor usoo u baxsan yahay kasru lixyati garhkiisu badan yahay maxluuqun xiiran qaala waxau yidhi in sidaa abaa yimi markaasuu yidhi itaqi illaha ilaahay ka cabsa yaa moxamed moxamedow nebi moxamedow ilaahay ka cabsa af adeegiisa arag ayb yacni bani aadamkii haddii nebi moxamed ka nabadgeli waayo yaa nebi moxamed ka toosnaan badan yani annaga waxaa laga yaaba marka in qofku wuxuu la yaabayaa saxaabadii nebiga u wanaagsan wanaagsanaayeen say niman dhiiggooda u bannaysteen oo qalad ugu xugmiya waaba saxaabadii nebigaa is leedahay nebigii baaba waa kan uu leeyahay itaqi illaaha cadaalad samay cadaaladna haysi yaa la leeyahay baciid maaha marka culummo in lala yaabo iyaguna marka nin yacni qof dhahayo culummada dhammaantood wax xaq ku taagan male qof dhahayo marka iyaguna baciid maaha marka wuxuu yidhi faqaala waxa uu yidhi man yudic illaaha yaa alla man man yudiicu allaaha yaa ilaahay adeecayo idaa casaytuhu haddaan aniga caasiyo aya'manuni illaahu ilaahay ma i aaminayaa calaa ahli ilardi ma igu aaminayaa dadka dhulka joogo walaa ta'manuunii idinkuna i aamini maysaan maya allihii kor jiray baa i aaminaya oo idinka igu kiin aaminay idinka miyaa i aaminaynin marka qaala waxau yidhi fasa'ala rajulu ninbaa wuxuu su'aalay qatlahu ninkaa dilkiisa axsibuhu khaalid bna alwaliid aan u malaynaya khaalid baa nebi alla daawa dilayaa ninkaas ayb qaala waxa uu yidhi famanacahu nebiga waa ka celiyey qaala waxau yidhi falamaa wallaa markuu jeestay qaala wuxuu yidhi inna min di'di'i haada waxaa laga yaabaa marka inaan hadda tacriid iyo sarbeeb iyo wax lamiduu sameeyey nebiga isaga caydiisana waa iska waa u cafin karaa qof isaga waa cafin karaa ama waxaa laga yaabaa dilkooda hadda ninkan haddii la dilo dad badan oo isdhahayo oo isagu ninkan xaalkiisa iyo xumaantiisa aan ogeyn ayaa waxay isleeyihiin nebi moxamed dadkiisuu dilaa taasna marka waxay noqonaya kala furfur iyo dhibaato iyo dadkii diinta laga shakisiiyo oo taa darteeda nebiga udayey sida xadiis kalena ay tilmaama ow amase fii caqidi haada midkan ciribtiisa kan asalkiisa ama ciribtiisa qowman qole ayaa ahaanayo yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akhrinayaan laa yujaawizu qanaajirahum kalxamahooda ma dhaafayo macnaheedu waa maxay ma fahmayaanaa laga waday sida qofka cuntada iyo cabidduba waxay anfacdaa markay kalxantiisa dhaafto cuntada haddaa cunto halkaa ay kuu dhaafi weyso ma ku intifaacaysaa maya qur-aankuna halkaas buu kuu dhaafi waayo maku intifaacayso marka in qur-aanka la akrinaayo ceeb maaha marka ee ceebtu waxay tahay inaan la fahmaynin ayb dadka qaar baa waxay ku le war qur-aanka maad barataan si fiican u akhrisaano saan la yeelo dadka qaarkood qur-aanka lagu canaanto maad barataan qur-aanku khawaarijtooda waa bara jireena kuleeyihin khawaarij qur-aanka yaan la baranin maa la yidhi marka waayahay khawaarijtu qur-aankay barteen laguma haysanine waxaa lagu haystay faham darro labada faham darrada iska ilaaliya yamruquuna min alislaamiga islaamkiibay ka sii ka baxayaan muruuqa sahmi leebka bixitaankiisa min alramiyati ugaarta lagu ganay uu ka dhex baxo leebka sida uu uga baxo ugaarta lagu ganay saasoo kale uga baxayaan diinka xabad haddaa ku tuurto sagaaro oy xabadda si fiican u hesho dhinac kale ay uga baxaysaa soo maaha saasoo kale uga sii waa gelayaan waan dhinac kale uga baxayaan ayb yaqtuluuna ahla alislaami islaamka dadkiisa muslimiintii bay dilayaan wayadacuuna ahla alawhaani dadka yacni mushrikiinta gaaladana waa ka tegayaan kuwa gaaladana isku mashquulin maayaan dilkooda waxay isku mashquulinayaan muslimka dilkiisa ahlulislaam khawaarijta marka saasay yeeli jireen saxaabada un bay laayi jireen gaaladiina marka mma la dagaalami jiren haddii ay dhacdo inay la dagaalamaanna abu yaziid ilkhaariji isagoo yeeli jiray oo kale un bay yeeli jireen taariikhihii ayb gaaladiina marka markay laysiinaa marka waa la laayey ama yacni muslimkii marka uu si un midnimo iyo wax uu u helo yay dhinaca kale marka ka jeestaan oy uga baxaan dadka muslimiinta ama khudlaan bay ku sameeyaan ama waaba dilaanba muslimka wayadacuuna ahla alawtaani bay ka tagaan lain ana adragtuhum aniga haddaan soo gaari lahaa laaqtulannahu qatla caad caad dilkoodii oo kalean dilayaan waa meelaha loo deliishaday gaalo waayo iyo maahaniyo qaala xadaanaa nasr bnu caasimin alandaakiyu qaala xadaana alwaliid wamubashir bnu ismaaciil alxalabiyu can abi camrin qaala yacni lwaliid qال xadaثna أbu cmri wزاac qال xadaثnii qتاadة عan أbi سacيidi الkhdriي وأنس بn mالك عan rasuل الlah صلى اه sلم qاala saykun fii umati اkhtilaaف وfurqaة ummadayda dhexdooda waxaa ahaanayo اkhtilaaf iyo furqo qowm qolo yuxsinuuna اlqiil hadalka ayay wanaajinayaan ay ahaanayo وayusiiئuuna اlficla ficilka xumaynayo warkoodu waa wanaagsan yahay ficilkooduna ficil xun markaa warkooda dhogeysati waad la yaabaysaa wanaagga ficilkooda tasarufkooda markaa aragtana waad yaabaysaa ficil islaam ma aha yaqra'uuna alqur'aan ay akhrinayaan laa yujaawizu saraaqiyahum kalxamahooda ma gudbaayo yamruquuna min addiini diinkay ka baxayaan oy ka siibmayaan muruuqa sahmi min alramiyati laa yarjicuuna ma soo noqonayaan xataa yartadda ilaa uu kaga soo noqdo calaa fuuqihi fuuqiisa ilaa uu kaga soo noqdo yacnii leebka intuu kaga soo noqdo boqonkii qaansada boqonkeeda leeb qaansadii laga tuuray ma ku soo laabanaya meeshii meeshii la saaray ama ku soo noqonaya maya sidaas ma ku soo noqonaya ayb marka wuxuu yidhi hum sharu lkhalqi waalkhaliiqati hum iyaga sharu lkhalqi khalqiga bani aadamkii waayee kuwa ugu sharka badan waalkhaliiqati iyo xayawaanaat dhuubaa laan jannaad waxaa iskale liman qatalahu qofkii dilay waqataluuhu ay dilaan yadcuuna ilaa kitaabi illahi ilahay kitaabkiisay dadka ugu yeerayaan walaysuu minhu fii shayin waxna kagama sugna marka in kitaabka alla layskugu yeera maa la diidan yahay maxaa nimankan yani horta waxaa fiican qofku inuu fahmo waxa la diidan waxa yacni meesha qaladku ka joogo kitaabka alla dadka in loogu yeero maaha qaladka qaladka waxay tahay in kitaabka alla dadka loogu yeero la khilaafo haddaad tiraahdo qof ilaahay kitaabkiisa laysku xukumo dhahay waa kaas khawaariji waay waa ka yadcuuna ilaa kitaabillaahi saasaa lagu yaqaanba kitaabka alle inay dadka ugu yeeraan haddaad tiraahdo kitaabka alle nebigaba dadka waa ugu yeeri jireen walaysuu minhu fii shayin waa waxa lagu haysta man qaatalahum qofkii la dagaalo kaana wlaa billaahi minhum isaga alla uga dhawaansho badan iyaga qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay wamaa siimaahum calaamadoodu maxay tahay qaala taxliiq xirasho xirashada marka calaamad bay u tahay buu leeyahay alimaamu nawowi wuxuu yidhi fii sharxi muslim wاlmuraadu bitaxliiqi xalqu الru'uus واstdl bه bacض الnaasi calى karاhaةi xalqi الra'si walaa dalaalata fiihi qaara waxay u deliishadeen buu yihi tinta in la xiirtaa inay karaaha tahay dalaalada uguma jirto wainamaa huwa calaamaة lahum waa calaamad ay lahaayeen khawaarijta wاlcalaamaةu calaamadana qad takuunu bxaraamin xaaraanay ku imaan kartaa waqad takuunu bimubaaxin shay mubaaxana waa iskaga imaan kartaa kama qaala الnabiyu sal ا slam sida nebigu uu yidhi aayatuhum calaamadooda rajulun aswadu nin madoow waayo ixdaa cadudayhi midlu sadi ilmar'ati labadiisa cudud mid ka mida waa lulanaysaa oo sida naaska haweenta oo kale waa calaamad tawaafuq ku timid ee ma la dhahaayo haddii nin calaamaddaas lagu arko waa khaariji ma la dhahaayo qaar marka waxaa arkaysaa yani maalan wuxuu rabaa khawaarijta inuu iska beri yaalo markaasuu leeyahay ma ujeedaa annagana laguma arko qof saas oo saas u eg yani kaanamaa qofkaas markuu ku jiraa khawaarij jirtaa in la leeyahay maaha qolo kalena waxaa laga yaabaa inay tiraahdo qof xeeran haddii la arko waa khaarijiyo wax lamida iyagu marka calaamad markaas ay u bad lahaan jireen uun waaye zuhdigaas ayaana laga yaabaa inay ka keenaysa mar baa waxaa la wariyey sabiiq ibni cisli mar dambe cumar waa kii garaacay xilligii dambe ee cali mase cusmaan ayaa la arkay markaasaa la yidhi war khawaarijtii ayaa u yimaadeen markaas la yidhahdeen waxay raaraadi jirtay hadda hesho waa kale waagaas dadku waa midaysnaayeen hadda dadku waa kala tegsan yihiine ka faa'iidayso fursaddan markaasuu wuxuu yidhi nafacatnii nasiixatu alcabdi saalix addoonkii wanaagsanaa nasiixadiisii cumara ee anfacday u yidhi aniga maya weji marka wuxuu furay cimaamadduu madaxa ka qaaday markaasuu yidhi fiiri tinteeda maa xiiran buu yidhi maya khaariji maaha ayb bacdi saxaaba laftirkoodana waa saasoo kale waa laga tilmaa waa laga sheegay ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبga رأى صبيا nin bou arkay qad qad xuliqa bacdu ra'sihi la xiiray faqaala wuxuu yihi اxliquuhu kulahu aw itrukuuhu kulahu ama wada xiira ama ka taga mar haddii nebiga uu yidhi marka kulligiis wada xiira ama ka taga xiiriddu waa bannaan tahay marka qaar waxaa arkaya marka xiiriddu karaaho waa ama waa xaaraan iyo dad dhahayaa arkaysaa xadiidkaa nebiga golaashadeedu marka tilmaamay قال xdثna الxسن بن علي qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmر عن qتاaدة عن أنس بن مالك أن رsuuل الlhi صلى اه عل وسلم وذkra نحوه qاala سimaahم التaxليiq iyo wالتasbiidu weeyaan tinta oo la jiri tiro faidaa ra'aytumuuhum haddaad aragtaan faaniimuuhum seexiya laayaan qaala abu daawuud altasbiidu isti'saalu shacri qaala xadaanaa moxamed ibnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan qaala xadaana alacmash can khaysamata can suwayd bni kafalah qaala qaala caliyun cali wuxuu yidhi idaa xadadtukum can rasuuli illahi sal l slam xadiian aniga haddaan nebiga xadiid idinkaga sheego fala an akhira inaan dhaco min asamaa'i samada aan ka soo dhaca axabu ilaya la ii jacayl badanya min an akdiba calayhi inaan korkiisa ku been sheego waidaa xadadtukum haddaan idiin sheego fiimaa aan idiin sheekaynayo fii maa baynii wa baynakum ani idinka dhexdiinna fa inama alxarbu khadcatun xarbigu waa yacni waxaa weeyaan waa tab tabaysi dagaalku waa tabaysi laakiin haddii aan xadiid nebiga ka sheegayo ogow yani waxaa weeyaan xadiid aan nebiga ka maqlay qaala markaa wuxuu yidhi samictu rasuula اlahi sal slam yaquul nebigu dhahayaan maqliyatii fii aakhiri zamaani aakhiri zamanka waxaa imaanaya qowmun qolo xudasaau lasnaan da-doodu ay yani yar tahay sufahaau alaxlaam cuquushoodu ay yani naaqis ay tahay oo caqli gaab ah yaquuluuna min khayri qowli اlbariyati yaquuluuna waxay dhahayaan min khayri qowli اlbariyati khalqiga qowlkiisa waxay dadku akhriyaan yani kan ugu khayrka badan yani qur-aanka ay akrinayaan baa laga wadaa ayb yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiyati laa yujaawizu iimaanuhum iimaankooda ma gudbayo xanaajirahum kalxamahooda fainamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum meeshaad kula kulantaan laaya faina qatlahum dilkoodu ajrun baa ajri weeyaan liman qatalahum yowma alqiyaamati qofkii dilo yani maalinta qiyaamuhu ajar yahay hudasaau lasnaam marka sindi wuxuu leey sikaaru lasnaam waxayna kinaayo ka tahay marka dad qallin yar inay yihiin oo qofku markuu da' weyn yahay mujarad waa qof wax badan soo jafiday oo tajrubaduna wax badan baan loogaga maarmin cilmiguna waa ku weyn yahay qofka haddii marka cilmigii weynaan isku darsadana waa baraka i khayr baa marka ku jiro macnaheeduna maan marka dhallinyaro way u bateen maahan marka dhallinyaronimadu iyadu inay ceeb tahay maaha maxaa yeele qofka haddii la yidhaha nin dhallinyara oo dhanba diin ha iska dhaafo marka lixdan markuu gaaro in diin haha galo iyaduna marka taas inaysan jirin saxaabada cabaabiladii afarta ahayd waayo aad bay u yaryaraayeen ayb taasuu marka tilmaamay marka xadaasatu sinni maxallun lilfasaadi weyn caadatan sufahaa alaxlaamna dad caqli gaaban wey qال xdثna الxسن بن علي qال xdثna cبدالرزاq عن cabdالmلك بن أbي سلyمان عن سلمة بن كhayl qال أخبرnيi زaيد بن وهب الجuhني أنhu kana في الجyش الذيina kanوu maعa عalيi ciidankii cali la jiray ayuu ku dhex jiray الذيina saarوu ilى الkhwاaرiجi khawاaرiجta aadeen faqاala عalي عalي wuxuu yhi أyuha الناas dadow إنii samictu rasuul الlahi صلى اه عل sلم yquuل nebigaan maqlay oo dhahayo ykruجu qowم qolaa soo baxayso khawaarij meesha looga bixiyey waa ibnu cabdilbar suu leeyahy min ummatii ummaddayda ka mid a yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akhrinayaan laysat qiraa'atukum qiraa'adoodu qiraa'adiinni ilaa qiraa'atihim iyaga qiraa'adooda shay-an ma ahaanin waxba ma aha yani say qur-aanka qur-aan badan bay akhrinayaan macnaheedu marka maahan inaan qur-aanka la baranin jab jab ha layskaga akhriyo dad waxaa arkaysaa marka tajwiidka aan baranaynin oo aan dan ka lahayn maxaa dhaca haddaad tiraa khawaarijta qur-aanka si fiican u akhriyaan leehi oo adiga si xun maa u akrinay marka qur-aanka diinkii dhammaan marka si dabagedisanaan loo fahmay markaasaa nin walba wax un iska sheegsheegay markaa wuxuu yidhi walaa salaatukum salaadiinana ilaa salaatihim salaadooda shay-an ma aha yani say u salaad badan yihiin salaadda hala yaraysta maahan kanna walaa siyaamukum ilaa siyaamihim shay-an yaqra'uuna alqur'aana qur'aankay akrinayaan yaxsabuuna waxay moodayaan annahu qur-aanku lahum inay iyaga leeyihiin wahuwa calayhim dushoodana waaye aayadihii waxay u haystaan inay iyagu deliil u yihiin laakiin aayaduu iyagay deliil ku yihiin laa tujaawizu salaatuhum salaadooda ma dhaafto taraaqiyahum kalxamahooda yamruquuna min alislaami islaamkay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu min alramiyati leebku sow uga baxo ugaarta lagu riday low yaclamu ljeyshu ciidanku hadduu og yahay aladiina yusiibuuna yusiibuunahum asiibayo maa qudiya lahum wixii loo qoray calaa lisaani nebiyihim loogu xukumay lanakaluu can ilcamali camalkeeda ka caajisi lahaayeen acmaal dambe waa iska dayn lahaayeenoo nimankaa dagaalkooda bay ku ajartirsa lahaayeen wa aayatu daalika kaa calaamadiisana ana fiihim rajulan kuwaas lala dagaalami doono ninbaa dhexdooda ku jiro lahu cadudun cudud buu leeyahay cudud walaysat lahu diraacun udhun ma laha udhunkaa ka go-an yahay cudud karo unbuu leeyahay mitlu xalamati sadyi naaska inta hore ee ka lulatee madow oo kale leh calayhi shacaraatun biid tin madow tin cad ayaa korkiisa ah afatadhabuuna ilaa mucaawiyata waahli shaam wa ahli shaam warma mucaawiye iyo reer shaam baad aadaysaan wa tatrukuuna haa-ulaa'i kuwanna ma ka tegaysaan yakhlufuunakum ay idiin dibmarayaan fii daraariyikum carruurtiinnii iyo naagihiinnii iyo amwaalikum maalyaalkiina taas shaam aadaanyaa kuwaan ilmihiinna iyo naagihiinna uga tegaysaan imaankiina wallaahi baan ku dhaartay innii la arjuu waxaan rajaynayaa an yakuunuu an yakuunuu inay ahaanayaan oo yihiin haulaa'i alqowma kuwaan haulaa'i alqowma marka kaanada khabarkeedii an yakuunuu kuwa aan sheegayo inay yihiin haaulaa'i alqowma kuwaan fainahum qad safakuu waxay daadiyeen adama alxaraam diig xaaraan wa aqaaruu waxay ku duuleen fii sarxi innaas dadkii xoolahoodu ayay qaadanayaan ay bannaysanayaan qof muslima xoolihiisa fasiiruu calaa ismi illaahi ilaahay magaciisa ugu socda qaala salamatu bnu kuhayl fanazalanii zayd bnu wahbin wuxuu i dejiyey manzilan manzilan meelmeel manzil manzil xataa mara binaa calaa qanqaratin ilaa uuna geeyey meel buundhaah qaala waxa uu yidhi falama iltaqaynaa markaan la kulannay wa cala alkhawaariji khawaarijtiina yowmaidin maalinta cabdullaahi bni wahab alraasidiyu ayaa amiir u ahaa faqaala lahum wuxuu ku yidhi alqu rimaaxa liilabka tuura wasalluu suyuufa seefaha siidkoo la baxa min jufuunihaa galkeeda ka bixiya fa innii akhaafu waxaan ka baqayaa an yunaashiduukum inay idinku boobaan kamaa naashaduukum say idinkugu boobeen yowma xaruura qaala waxa uu yidhi fawaxashuu birimaaxihim liilabkoodii bay marka firdhiyeen ay daabiyeen wasalluu suyuufa seefihii bay marka siibteen washajarahum annaasu birimaaxihim dadkiina marka leebabkoodii ayay ku riixeen oo iskaga reebeen iskaga celiyeen fawaxashuu birimaaxihim ani way ku tuureen washajarahum annaasu dadkii way iska reebeen birimaaxihim leebabkood warmahoodii bay iskaga reebeen qaala waxau yidhi waqataluu bacdahum calaa bacdin waqataluu way dileen bacdahum qaarkood calaa bacdihim qaarkood kale korkiisa way ku dileen waa laskordhigay qaala waxau yidhi wamaa usiiba min annaasi lama asiibin dadkiina yowmaidin maalinta ilaa rajulaani laba nin faqaala caliyun waxau yidhi cali iltamisuu ka gooba fiihim iyaga dhexdooda ka raadiya almukhdaja midkii gacantiisu go'nayd oo naaqiska ahayd falam yajiduu ma aynan helin faqaama caliyun binafsihi caligaa nafsadiisa u kacay xataa ataa naasan intuu dad uga yimid qad qutila la dilay bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kale lagu kor dilay layskor saaray faqaala wuxuu yidhi akhrijuuhum soo bixiya fawajaduuhu way heleen kii gacanta go'naa mimaa yeelil arda dhulka waxa xigo ayay ka heleen fakabbara allahu akbar buu wa qaala wuxuu yidhi sadaqa allaahu ilaahay runbuu sheegay wa ballaqa rasuuluhu rasuulkiisiina waa soo gaargaarsiiye dadkii faqaama ilayhi cabiidatu salamaaniyu baa u kacay faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almuminiin amiiru lmuminiinu allaahi ilaahay baan kugu dhaarinayaa aladii laa ilaaha illaa huu macbuud xaq lagu caabudaa inaysan jirin isaga ma ahane laqad samicta hada min rasuuli illahi sal l salam nebiga miyaad ka maqashay kan faqaala wuxuu yidhi ii nacam wallaahi aladii laa ilaaha illaa huu xata istaxlafahum alaaan ilaa u saddex dhaariye huwa yaxlisu isaguna u dhaaranayo قال xدثنا محمد بن عuبaيد قال xdثna حماad بن زيد عن جميل بن mرة قال xdثna أبوالوضيع قال قال علي اطلب المkدج kii gacanta go'naa raadiya فذakر الxadيiث فاsتkرجوuه way soo bixiyeen min تaxti الqتلى dadkii la dilay hoostooda fيi طiinin dhoobo dhexdeed qaala أبوالوضيع wuxuu yidhi فkaأنii أنduru إiلayhi waad anoo fiirinaya xabشhiy xabشhi waay عalayhi qurayطiq calayhi korkiisa uu yahay quraydiqun yacnii go maro quraydiq marka waa qaba alqabaa weeyaan ayb marada marka oo gadaalka jeexan oo jubbadda oo kale ah ixdaa yadayhi labadiisa gacmood middood midlu sadyi lmar'ati naagta naaskeeda oo kale oy lulanaysa hilib iyo maqaar lulanaya calayha shucayraatun timo ayaa korkeeda midlu shucayraati alatii takuunu timaha ahaanayo calaa danabi lyarbuuc yarbuuca yarbuuc bahal doolida xoogaa ka yar weynoo godadka galawa ayb yarbuucaas marka sayntiisa oo kale weeyaan timaah yaa ku yaallay qaala xadaanaa bishr bnu khaalid qaala xadaanaa shabaabatu bnu sawaar can nucaym bni xakiim can abi maryam qaala waxa uu yidhi inhu sha'niye kaana dalika almukhdaju midkaa gacanta go-an wuxuu ahaa lamacana maceenu ahaa yoomaydin maalinka fi lmasjidi masjidka nujaalisuhu bileyli wanahaar habeenkiiyo maalin waan la fadhiisan jirnay wa kaana faqiiran buu ahaa nin faqiira nin aan waxba haysanin buu ahaa wara'aytuhu maca almasaakiini masaakiintaan ku dhex arki jiray yaan ku arkay yashhadu acaama caliyin maca annaas cuntada dadka cali uu siinayo u qaybiyay ayuu la cuni jiray waqad kasowtuhu burnusan lii burnus yacnii aan haystay koofi aan haystayna waa siiyey nin iska miskiina maba kasilayninba shartan marka dadka qaarkood yacni waxaa weeyaan masaajidda iska joogjoogo lesle waxba maahan iyo shar badan baa laga filo karaa inaa nin marka miskiina dadka wax siiyaan oo cali u dhaqaaleeyo ahaa haddana waxaasuu ku dhex jirin qof qof kastoo miskiin iska ana in layska tuhmaysa maaha iyado laftirkeeda dhib badanay sababtay waxyaabahaas ayb marka qofka inuu ilaahay ka cabsado dhow annagu waxyo kuma ogaa karno qofku wax la hubo markhaati uuna in lagu ogaado qaala abuu maryam wakaana almuqdaji yusamaa naafican baa la dhihi jiray dasudayati wakaana fii yadihi gacantiisa waxaa ahayd wakaana fii yadihi milu sadyi lmar'ati oo kale calaa ra'sihi xalamatun korkiisa marka waxaa ahaa xalamatun ib milu xalamati sadyi naaska meeshiisa hore yani ah oo kale calayhi sucayraatun timo ayaa korkiisa ah milu sibaalati simawri mukulaasha yacnii timaheeda afka uga yaallo timaha afka uga yaallo mukulaasha ee dhaadheer oo kale timo ah ayaa marka korkiisa ku yaalleen qaala abu daawuud huwa cinda annaasi dadka agtooda ismuhu xurquus ya ya xurquus baabun fii qitaali اlnusuusi baabkan marka asaa keligiisaa ka dhiman waa ku darayna sigay gaartaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii qitaali nusuusi tuugada iyo quaac duruqa dagaalkooda wax ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can sufyaan qaala xadaanii cabdullaahi bnu xasan qaala xadaanii camii ibraahiimu bnu muxamed bni طalxa can cabdillaahi bni camrin can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi man uriida maaluhu maalkiisa qofkii la raboodo bikayri xaqin xaq la'aan faqaatala dagaalamo faqutila la dilo fahuwa shahiiduna waana caan wax laga soo reebaayo aan ahayn xaakimka waxaan ahayn oo laga soo reebaayo ma jiro sida ibnulmundir uu yidhi selafku marka fahamkoodu saasu ha horena waa uga soo hadalna abu daawud marka tan iyo tii horuu kala bixinayaa marka khawaarijtu gardaray muslimka ku laayaan laakiin qof muslima hadduu adiga kugu soo xadgudbo maalkaagii naftaadii kugu yimaado iska dhiciso khaariji ma tiida ogow qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi wahuwa alxamaal qaala xadaanaa abu daawuud aطayaalisiyu wasulaymaan bnu daawuud yacni abaa ayuub alhaashimiya can ibraahiima bni sacdin can abiihi can abi cubaydata bni muxamed bni camaar bni yaasir can طalxata bni cabdillaahi bni cawfin can saciid bni zayd can الnabiy sala اllahu alayh ali wasalama qaal man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa ka sokay fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi aw duuna damihi aw duuna diinihi fahuwa shahiidun ayb alimaamu alkhaطaabi wuxuu yidhi marka qad nadaba allahu subxaanahu fii kayri aayatin min kitaabihi ila tacarudi lishahaadati ilaahay wuxuu dadka u yanii ku booriyey aayad wax ka badan shahaadada in loo banbaxo waidaa samaa rasuulu llahi sal l slam shahiidan nebigu hadduu kan ku magacaabay shahiid faqad dalla daalika kaagaa wuxuu tusay calaa anna man daafaca qofkii iska difaaco oo difaaco can maalihi maalkiisa aw can ahlihi aw can diinihi qofka difaacdo idaa uriida calaa shayin minhaa wax ka mida haddii la doono fa ata alqatlu calayhi dilkiina uu u yimaado markaasi kaana ma'juuran fiihi mid lagaa jerseenayo naa'ilan bihi manaazila shuhadaa manaazilu shuhadaana mid gaareen waqad kariha daalika qowmun qolaa karaaho waayo dhaheen buu yidhi zacmuu waxay ku andacoodeen ana alwaajiba calayhi qofka waxa waajibka ku ah an yastaslima inuu isdhiibo inay tahay walaa yuqaatila can nafsihi naftiisana uunan u dagaalamin wadahabuu fii daalika meeshaana waxay ku tageen ilaa axaadiisa axaadiis ruwiyat la wariyey fii tarki alqitaali fi lfitani axaadiis in dagaalka fidnada laga tago ku saabsan ayay meeshaan keeneen wafi lkhuruuji cala ala'immati iyo axaadiista a'immada in lagu baxo in yanii lagu baxo reebaysay keeneen marka laga wariyey ayay ku tageen walaysa haada min daaka fii shayin kan iyo kaasna shaqo iskuma lahan inamaa jaa haada kan wuxuu ku yimid buu yidhi fii qitaali nusuusi tuugada iyo waquaaci uruqi iyo dadka isbaarada dhigta waahlilbaqyi iyo dadka ahlulbaqiya iyo wasaaciina fi lardi bilfasaad iyo waman dakhala fii macnaahum dadka macnahooda galo min ahli alcabasi waalifsaadi baal fidnada iyo kan in la kala sooci karo way wax walba hadaa fidno iska tiraahdo waxay tahay fiqigii fidnada iyo kii kale dhex daadisana quluwi aa ka digayso mid kaloo dhinac kalea ku dhacaysa dad badanaana ku dhex jiro aakhiru kitaabi اlfitan wbilahi towfiiq sal اllah slm ala nabiyina aakhiru kitaabi الsunna wbilahi towfiiq sal اllah slm ala